لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد سورة المطففين أيام كسو لحسني وهو درس جنين قبل الأول يا آيات صدحي طنات وسورة كمدة فعلى الله سبحانه وتعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون إذا قرتي برب سبحانه وتعالى tutla la akriyo calayhi muctadiga afiimka ah korkiisa aayaatunaa aayadaha nagi markii lagu akriyo qaala wuxuu yidhaahdaa asaatiiru lwaliina ummadihii hore waxyaabihii laga soo sadareeyey oo laga soo qoray weeye kalla ha ka jooge bal iskaba dhaafe raana waxaa daboolay ama raana waxaa daxalaystay calaa quluubihim quluubtooda korkooda waxaa ku daxalaystay maa shaygii kaanuu ay ahayn yagsibuuna kuwa kasbada kallaa ha ka joogeeni innahum iyagu can rabbihim rabbigood xaggiisa yowma-idin maalinkaa lamaxjuubuuna kuwa laga xijaabayo weye uma kadibna inahum iyagu lasaaluu lasaaluu ljaxiimi jaxiimo kuwa galaya wey uma kadibna yuqaalu waxaa la odhan haada kani alladii kii weye kuntum aada ahaydeen bihi isaga tukadibuuna kuwa beeniya aayadihii ka horreeyey aayaddan yaa waxaa laynoogu sheegay mukadibka kuwa wax beeniyo xaqa beeniya waa kuwa maalinta abaalgudka beeniye wey mukadib waa kuwa maalinta abaalgudka maalinta aakhara dadka beeniyo wey maalinta aakharana ma beeniyo ilaa mid xadgudba oo haddana dembi badan mooye ruux tilmaamaha le unbaa aakhara beeniyo oo diida tilmaamihiisii baa laisuu wado waxaa la yidhi mukadibka ama muctadigaaso aayadaha naga marka lagu dul akriyo yidhaahda aayado ilaahay ma ahee waa asaatiiru lwaliin waan soo baranay macnahaaso waxaa la yidhahdaa sheekooyinka kutirikuteenta ah ee aan sanad lahayn ee ummadihii hore laga soo qoray ayaa la yidhahdaa asaatiiru lawaliin saas wey maanaa waa jamcu usbuura wey ummadihii hore wax laga soo sadareeyey wey marka waa wax ummado hore laga soo guuriyey mooyaane wax sal iyo raadle toona maaha buu odhanaya ha ka joogo bu rabbi subxana watacala arrinta ha joojiyo bal iskaba dhaaf raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun quluubtooda waxaa ku daxalaysay oo mirdhay wey macnaha quluubtooda kor korkeeda waxaa mirdhay ama daxalaystay wixii ay kasbanayeen yaani qalbigooda waxaa saaran daxal ama mirid kolba kaa tidhahdaba waa kala xeel dheer tahayo daxasha birta dhex gasha oo in birtiiba loo tuuro mooyaane aan laga saari karin baa la yidhahdaa raynka taasaa la yidhahda sadacana waxaa la yidhaahdaa waa markii uun korka ay ka saaran tahay oo haddii la xoqo ay ka bixi karto marka quluubtooda waxay kasbanayeen baa daxal saartay waxaa laga wadaa dembiyaday gelayeen ayaa quluubtoodii oo dhan ay la daxalaysatay oo la madoobaatay sidaas daraaddeed si walba wax hadii loogu sheego wax ma qaadanaya maxaa yale qalbigiibaa madow oo awdan macnaha macnaha waxaa kutusaya xadiid uu tirmidi soo saaray ibnu maajah labaduba min xadiidi abi hurayra nabigu wuxu uhi sal ly waslam ina alcabda ida akhطa'a khati'atan nukitat fii qalbihi nuktatun sawda addoonku markuu hal gaf-a galo qalbigiisa waxaa lagu dhibciyaa dhibic madow astaan madow calaamad madow baa qalbigiisa ku samaysmaysa faida huwa nazaca wastakfara wa taaba saqula qalbuhu buu nabi sal lay slm dembigaa dhibicda madow ku sameeyey qalbigiisa hadduu ka tago oo ilaahay dembidaaf weydiisto oo alla u noqdo qalbigii waa soofoobaya yaani sidii bir soofo la mariyay oo kaleeto qalbigii saafi buu noqonayaa oo dhibicdii madoobeyd waa laga tirayaa wa in caada ziida fiiha xataa tacluwa qalbahu wa huwa araan aladi dakara allahu tacala kala bal raana calaa quluubihim ma kanuu yagsibuun wuxuu nabigu yuri sal ly waslam hadduu dembigii ku noqdo oo isagoo kii hore ka toobadkeenin ku laabto wato oo dembigii uu iska daa'imo markaa qalbigiisa waxaa lagu siyaadinayaa dhibcihii madooba ilaa ay qalbigoo dhan wada daboosho dhibcaha madoway qalbigoo dhan wada qabsadaan taana waa miduu ilaahay qur-aanka ku sheegay buu nebigu yuri sal lla alay wasalam kalaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun marka nebigaa fasiray salawatu rabbi wasalamu caley aayadda oo waa dembiyada la gelayo raadka ka dhalanaya saamaynta qalbiga ay ku samaynayaan ayaa waxay keenaysaa qalbigu inuu daxalaysto oo madoobaado oo mirdho halkaa hadduu gaadhona qalbigaasi wax qaadan maayo waaba daboolmay maana nimankan marka dhibka haystaayo waxa weye quluubtoodii baa saa noqotay arrinta labaadi waxa weeye kasabkaas xun ee quluubtooda daboolaya ha daayeene saa la yidhi inahum can rabbihim yawmaidin lamaxjuubuun maalinta aakharo quluubtooda iyo iyagaba waxaa laga xijaabayaa sida adduunka markay joogeen ilaahay garashadiisa quluubtooda looga xijaabay ayaa aakharana indhahooda looga xijaabaya inay ilaahay arkaan subxana wa tacaala waa soo marnayo wujuhun yawmaidin naadiratun ilaa rabbiha naadira markaan soo maraynay baan soo sheegnay inay aayadani ka mid tahay aayaadka ahlusunna waljamaca ay u daliishadaan inay mu'miniintu maalinta aakhara rabbigood arki doonaan subxaanahu wa tacaala maxaa yeele alimaamu shaafici caleyh raxmatullah ayaa wuxuu leeyahay haddii ilaahay uu ku ciqaabay mukadibiinta inuu iska xijaabo oo ciqaab iyo cadaab uu uga dhigay waxaa laga fahmayaa buu leeyahay inuu mu'miniinta naxariis iyo nicmo uga dhigayo inuu istuso oy daawadaan rabbigooda arkaan subxana wa tacala saas wey maanaa taasi marka waxay ku xidhan tahay qalbigii saafi ahaa ee adduunka markuu joogay rabbigii tawxiidkiisa iyo cilmigiisa iyo cibaadadiisa yaqaanay qalbigaasi indhihiisu aakhare waa inay alla arkaan subxana wa tacala amaa qalbigii daxashu fuushanay kufrigi iyo gaalnimadu ay saarneyd iyo nifaaqu kaasi ma istaahilo in ilaahay la tuso subxana wa tacala waa in laga xijaabo wey maanaa waxay geli doonaan naarta jaxiima ayay geli doonaan kadibna waxaa lagu odhan doonaa waa midii aada beenin jirteen shaygii laydinku kari lahaa ee diidi jirteen kii wey waxaad hadda kudhex jirtaan baa la odhanaya idaa goortii muctadigaas oo idaa goortii tutlaa la akriyo calayhi korkiisa aayaatuna aayadaha naga lagu dul akriyo qaala yidhaahda asaatiiru lwaliina kuwii hore ummadihii hore asaatiiru lumam wey ummadihii hore beenaha laga soo guuriye wey asaatiiru lwaliina ummadihii horeeyey sheekooyinka laga soo guuriye laga soo sadareeyey laga soo qoray wey kallaa ha ka jooge bal iskaba dhaaf raana waxaa waxaa daxalaystay calaa quluubihim quluubtooda korkeeda waxaa ku daxalaystay maa dunuubtii kaanuu ay ahayn yagsibuuna kuwa kasbada dunuubtay kasbanayeen baa quluubtooda daxalaysatay oo mirir ku dhalisay way macanaa kallaa ha ka joogeen innahum iyagu can rabbihim rabbigooda xaggiisa yowma-idin maalinkaa lamaxjuubuuna kuwa laga xijaabayo wey waa laga xijaabi doonaayo rabbi inay arkaan loo suurtagelin maayo mana istaahilaan waana nicmo weyn oo rabbi subxaana wa tacaala aragtidiisu waa nicmooyinka aakhara lagu heli doono ta ugu weyn marka jannadii oo ka hoosaysayba haddii loo suurtagelin waayo ilaahay araggiisaoo nicmada ugu weyn ah marnaba la tus maayo macnaa taayada uma kadibna inahum iyagu lasaaluljaxiimi jaxiimo kuwa gelaya wey naarta jaxiimo ayay gelayaan uma kadibna yuqaalu waxaa la odhan warkay galaan haadaa kani aada ku dhex jirtaani alladii kii waya kuntum aad ahaydeen bihi isaga tukadibuuna kuwa beeniya adduunka markaad joogtaan kii laydinku kari la-a wey haddana waad ku dhex jirtaan wey maanaa kallaa ha ka joogeen kasabkaas ha ka joogeen ay raynka iyo yacni daxasha ay kasbanayaan ha daayeeni ina kitaaba alabraari baariyaalka kitaabkoodu lafii cilliyiina meesha diiwaanka cilliyiin la yidhaahdo dhexdiisu ahaaday wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey ma maxay buu ahaadee cilliyuuna cilliyuun muxuu ahaaday kitaabun kitaab wey kitaabkaasoo marquumun la qoray yashhaduhu kitaabkaasoo yashhaduhu ay xaadirayaan almuqarabuuna malaa'igta la dhoweeyey oo ilaahay agtiisa laga dhoweeyey kuwaasaa xaadiraya ina alabraara kuwa baariyaalkii lafii naciimin shayga laysugu niceeyo dhexdiisay ku sugan yihin cala alaraa'iki sariiro korkood ayay yanduruuna fiirinayaan ilaa rabbihim wa ilaa karaamati wey ilahay bay firinaya subxana wa tacala tacrifu waad garan fii wujuuhihim wejiyadooda dhexdooda waxaad ka garanaysaa nadrata naciimi shayga laysugu nimceeyo dhaldhalaalkiisii baad wejigooda ka garanaysaa yusqawna waa la waraabinaya min raxiiqin khamro saafi ah xaggeedaa laga waraabinaya khamradaasoo makhtuumin la khatimay oo la afxidhay khamradaasoo khitaamuhu kan lagu khatimay miskun u yahy ka lagu afkeeda lagu xidhay ee afkeeda uu ku xidhan yahay waa miskun wa fii dalika arrinkaa la soo sheegay dhexdiisa falyatanaafas ha tartameen almutanaafisuuna kuwa tartamay dadka tartamaya arrinkaa dhexdiisa ha u tartameenoo ha ha ku loolameen macnaha wa misaajuhu yani raxiiqaas khamradaa saatidaa kan lagu barxayo ee lagu dheehayo lagu dhex darayana min tasniimin isha tasniim la yidhahda xaggiisuu ka ahaaday caynan xaal uu yahay tasniimkaasi oo yashrabu ay cabbayaan biha iyada almuqarabuuna kuwa la dhoweeyey baa cabbaya intaa markii mukadibiintii laga sheegay dadkii abraarta ee ilaaha yaqaanay baa markaa laynoo sheegaya waxaa layna soo yidhi fujaarta dembiilayaasha ah diiwaan sijiin la yidhaahdo oo cidhiidhina ah meel hoose jira ayaa halkaasay ku qoran yihiin taa waxaa cagsigeeda ah abraarta ilaahay yaqaane ee ka amar qaatee daayiciinta ah kuwaasi iyaguna ciliyiin diiwaan meel sare yaalla diiwaankaas iyaguna ku qoran yihiin ciliyiin waa meel sare ciliyiin yani waxa wey ama diiwaanka laftiisa wey diiwaanka laftiisa ciliyiinka la yidhahda maxaa yeelay ilahi subxaana watacaala baa cadeeyo wamaa adraaka maa ciliyuun ciliyuun maxaad ka ogta ma taqaana ciliyuun maxaa la dhaha kitaabun marquumun wey ciliyinka lagu sheegayo waa kitaab la qoray diiwaanka laftiisa marka ciliyiin la yidhahda magiciisuna macnaha waxa wey ciliga meel yeesaraa la yidhaahdaayo meel sare ayuu yaallaayo toddobada sama korkooda ayuu yaalla halkaa diiwaan yaalla oo ciliyiin la yidhaahdo ayay ku qoran yihiin dadka abraarta ayb rabbi wuxuu ihi subxaana watacaala kitaabka halkaa yaallo ciliyiin ah ee ay magacooda ku qoran yahay iyo acmaashooduba waa kitaab ilaashowa yashhaduhu lmuqarabuuna malaa'igta ilaahay agtiisa laga dhoweeyey ee mar walba ilaahay ka agdhow ee qiimaha leh malaa'igtaasaa xaadira shayaadiintu kama agdhowaan karaan insaankuna kama agdhowaan karayo khalaa'iq kaloo agtegi kartana ma jirto diiwaanka halkaa yaalla waxa uun xaadira malaa'igta ilaahay agtiisa laga dhoweeyey muqarabiinta unbaa ka agdhowaada cid kaloo agtegi karta ma jirto baariyiinta ilaahay subxaana watacaala caabudi jiray adduunka markay joogeen shayga laysugu nimceeye ayay ku dhex sugan yihiin wax kasta oo barwaaqa iyo nicmo ah bay ku dhex jiraan sariiro korkood bay saaran yihiin araaigtu waatan soo barna waa sariiro khaas sariirada arooska way macnaha oo naamuusiyad iyo waxbaa la dhihi jiray ayagoo sariiraha korkooda saaran ayay fiirinayaan maxay fiirinayaan barwaaqada ilaahay meesha uu dhigay bay fiirinayaan rabbigood bay daawanayaan oo fiirinayaan sidaas way macana nicmada ay haystaan iyo barwaaqada ay haystaani waxaad ka garanaysaa wejigooda shaygaa loogu nimceeyey ay ku dhex jiraan dhaldhalaalkiisu wuxuu ka muuqanayaa wejigooduu ka muuqanaya yaani ruuxu markuu si fiican u cuno oo u cabo u raaxaysto oo caafimaad qabo oo si fiican u ladan yahay wejigiisaa laga garta dhaldhalaal wejigiisaa dhaldhalay maana wejigoodaa dhaldhalaalaya macana taas markii nicmadii guud laga hadlay baa cabitaankooda khaasatan khamrada ayaa wax laga sheegay waxaa laga waraabinayaa khamro xaggee raxiiqa waxaa la yidhahdaa shay kasta cabitaan kasta oo saafia baa la yidhahda halkan laakiin waxaa laga wadaa khamro saafiya laga wadaa khamradaasina makhtuum weeyaanoo waa la khatimay macnaha waxaa laga wadaa waa la af xidhay afka ayay ka xidhan tahayoo ciidina kaagama horreynin adigaa furka ka furanaya adigaa furka ka furanay maana yani furku waa ku dhejisanya oo waa ku alxaman yahay adaa laguu keenaya markaasaad furkii ka furanaysa ma aha wax af banaan oo weel lagaaga horreeyey oo lagu soo cabay lagugu soo shubay oo yani waxa wey hawada iyo dabayshu ku dhacday oo maa makhtuum weeyaanoo way af xidhan tahay iyadoo af xidhan baa lagu keenaya markaasaa adigu furanaysa maana sida masalan yani waxa wey hadda masalan sharaabka lacabo kale soodhooyinko kale kokada iyo yani waxa wey faantada iyo so iyadoo af xidhan laguma keeno oo adigu ma furatid makhtuumka taasaa la yidhaha khatmi bay leedahayoo afka ka xidhanta cid hortaa furatay ma jirto macnaha ayib khitaamuhu misku waxa wey laba macnay leedahay laba macnay leedahay khitaamka in laga wado inta ugu dambaysa markaad cabto oo dhamaysato inta ugu dambaysa ee gufarka ahee weelka ku hadhay baa miskun ah soocanaha markaad cabto ama biyaha aada cabto inta uguugu hooseysa waa inta qashin qashinka ehe layska daadiyo wy sooma intii nooca ahayd hadday miski tahay intaad cabtay ee kugu tagtay ka warran marka ya soo macajaban miskigu waxa weeyaan waa diibka la isticmaalo waxyaaba udgoon la isticmaalo ka ugu udgoon saas wey maanaa baasha la yidhahda eelada xuldhurteeduu ka yimaadaa waana qaali labada helaba isagoo saafiya in la helo waaba yar tahay isagoo mawaad mawaad kaleeto lagu daray unbaa la helaa laakin waxa wey miski saafi ah helitaankiisu waaba adag tahay maanaa aad buu udgoon yahay maanaa marka udaygiisa intaa ugu dambaysa ee gufarka ahaydee inagu aan iskaba daadinaba baa miski aba intii ka koraysay marka waaba kasii xag jirtaa taasi waa tafsiir tafsiirka labaad waxa weeye in la yidhaahdo khitaamuhu shayga afkiisa lagu xidhay ee hadda soo sheegayna furka u ah ama ningaxa u ahee afka kaga xidhani waaba miskiba oo shayga afka kaga xidhanee furkiiy hadduu miski yahay gudaha markaad u gasho muxuu noqon doonaa marka furkii kore hadduu miski yahay gudaha waxa ku jira ee cabitaan loogu talagalay talow muxuu noqon doonaa furkii laiska tuurahayba hadduu miski yahay wixii ka hooseeyana waa kasii xag jira macana taana waxa wey tafsiir kale wey arrinkaa lasoo sheegay bu rabbilahi subxaana wa tacaala ciddii tartamaysa ha u tartamto ragga tartamaya adduunya looma tartamo xoolana looma tartamo guryana looma tartamo caruurna looma laguma tartamo laakiin waxaa lagu tartamaa tartan ninkii geli rabow halkaa tartan ugal baa lalaleeyahy meesha inaad rag kaga fiicnaato oo dadka kaga korayso oo sad ku sidato meesha loo baahan yahay ee mudan inaad ku dadaasho mida iyada wey tartan haddaad gelaysa halkaa tartan ugalaa macnaa le waa la sii wada waxa wa misaajuhu min tasniim raxiiqaasi waa la barxaya abraarta waa loo barxaya ilaan abraar baynu ka soo hadlayna sooma abraarta waa loo barxayaayo waxaa looga barxayaa oo lagu dhex darayaa yani waxa wey in la yidhaahda tasniim tasniimka sida culimada tafsiirku ay leeyihiin biyaha jannada sharaabka jannada laga cabo midka ugu sarreeya ugu qiimo badan baa tasniimka la yidhahda waana il durduraysa ilan meesha ilun baa socote il tasniim la yidhaahdo oo cabitaanka jannada ugu sarraysa ayaa inta wax laga keeno baa raxiiqa iyo khamrada lagu barxaya yaa loo barxayaa abraarta loo barxaya laakiin muqarabiinta ayaga looma barxee isha tasniim la yidhaahdoon barax lahayn ba iyagu cabaya sooma caynan yashrabu biha lmuqarabuun muqarabiintu iyaga looma barxo laakin yaa loo barxaa abraarta loo barxaa soo ma jeed waynu soo marnay limaada lianna muqarabiintu waa saabiqiintii wey abraartuna waa asxaabu lyamiin labadoodana waynu soo marnay booskay gelayaanna inuu kala sarreeyo cabitaankoodiiyo cuntadooduna inay kala sarreyso qoladan tasniimka oo wax ku barxiyin barxan yihiin baa la siin qoladanna tasniimkii oo saafi abay cabayaan waxba lagu barxay saas weyaan leanna labay kala yihiinoo qolada adduunka markay joogeen daacada ilaahay waxba mayna ku barxin ilaahay daacadiisiio khaalisa bay la yimaadeen waa saabiqiinta iyo muqarabiinta wey qolada adduunka markay joogeen waxoogaa gelabgelab baa iska yara jirtayo yani waxa wey mubaaxaad iyo makruhaad iyo marmar maaragtay khaladaad ay waxbay ku barbarxeen waxbay ku barbarxeen marka haddaad barxdana waa lagu barxi haddaad saafi yeeshana waa lagu saafi yeeli adig soma soo ma jeed liana aljazaa min jinsi alcamal wey kamaa tadiinu tudaan sidaad adigu kolba diin ka dhigato dhaqan ka dhigato unba abaalgudkaaguna noqonaya macana sidaas weyaan kallaa ka jooge ina kitaaba alabraari baariyiinta kitaabkoodii laga soo qoray lafii ciliyiina ciliyiin dhexdeed u ahaaday wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiye ma maxay u ahaaday ciliyuuna kitaabun kitaab wey marquumun oo la qoray wey yashhaduhu kitaabkaasoo yashhaduhu ay xaadirayaan almuqarabuuna malaa'igta la dhoweeyeyo ilahay xaggiisa laga dhaweeyey kuwaasa xaadiray cid kaloo agtageysa ma jirto ama ka ag dhawaan karta ina alabraara baariyaalkii lafii naciimin shayga laysugu shay laysugu nimceeyo dhexdiisay ku sugan yihiin cala alaraa'iki sariiro korkood bay ku sugan yihiin yanduruuna xaalay fiirinayaan ama cala alaraa'iki sariiro korkooda xaal sariiro korkooda xaalay ku sugan yihiin ayay yanduruuna fiirinayaan way macana nicmada ilaahay siiyey iyo rabbigoodba way fiirinayan subxana watacala tacrifu waad garan fii wujuuhihim wejiyadooda dhexdeeda waxaad ka garanaysaa nadrata naciimi shayga laysugu nimceeyey dhaldhalaalkiisaad wejigooda ka garanaysaa waa iftiimayaan macnaha waa dhaldhalaalayaan yusqawna waa la waraabiyaa min raxiiqin yani sharaab saafi ah khamro saafi ah xaggeedaa laga waraabiyaa makhtuumin oo la af xidhay oo la khatimay afkeedu xidhay oo cid ka horraysa ayna furanin ayb raxiiqaasoo khitaamuhu ka lagu af xidhay ka lagu khatimay ee afkiisa lagu xidhay miskun u yahy mis miskun u yahy ama ma ahee khitaamuhu inta ugu dambaysa ee lagu khatime ee marka la cabayo khatimka ah ayaa miskun ah labada waa dhii karta wa fii dalika arrinkaa dhexdiisa lasoo sheegay falyatanafas ha tartameen almutanaafisuuna kuwa tartamaya ha ku tartameen arrinkaa dhexdiisa ha lagu tartamo yaan lagaaga fiicnaanin yaan lagaa badsanin yaan lagaaga sagroonaanin middaa iyadaa tartan loo gala oo see loogu geli karaa wey camalka lagu gaadhayo ha lagu tartamo wey maana aliimaan waalcamal asaalix ayaa lagu gaadhaayo middaa iyadaa yani waxa wey rag kula tartano inaad kaga dheerayn karto kaga barin karto isku day wey macana wa misaajuhu barxiisu kan lagu barxayaay ee lagu qasayaay min tasniimin isha tasniim la yidhahda xaggiisuu ka ahaa isha tasniim qayb laga keenay cabitaan laga keenayna waa lagu barxayaa raxiiqaas caynan xaal uu yahay tasniimkaas cayntaasoo yashrabu ay cabayaan bihaa iyada almuqarabuuna kuwa la dhoweeyey baa cabaya oo iyago iyadoo loo barxin bay cabayaan macnaha iyadoo khaalisay cabayaan tasniimka ayagu macnaha ayib ina aladiina ajramuu kanuu min aladiina aamanuu yadxakuuna suuratu waxaynu kusoo marnay suuratu linsaan baynu kusoo marnay yashrabu bi hada yashrab sharibadu waxay ka mid tahay afcaasha mutacadigaa bay ka mid tahay laazim maaha ba'da waxaa meesha loo keeno yashrabu bihaa loo yidhi bimacnaa kelimada yashrabu abaa macnaheedu wuxuu ka dhigan yahay yashrabu bihaa waxaa ka cokonaanaya oo ka dhergaya cabitaan maca dherg dhereg ay la socoto wy maana saas manaa tarawi yani rayuj waxaa ka dhergaya oo intay cabaan ka dhergaya almuqarabuna saasay ka dhiganta maana waa yani meesha ay balaaqiyiintu yidhahdaan tadmiinka yidhahdan mana atadmiin kelimo ayaa macnaheedii asalkaa mooyaane macno kelimo kale ay lahayd ayaa la siinaya markaasay xagga tacadiga iyo luzuumka waxay qaadanaysaa yani xukumkii ay lahayd kelimadaas macnaheedii lasoo gooyay macnaha kolba la siiyo ayay qaadanaysa ficilka isagoo laazima waxaa la siinaya macno tacadi baa la siinaya markaasuu gudbaya ama mar isagoo mutacadiya waxaa la siinaya kelimo laazima macnaheedaa la siinaya markaasuu laazim noqonaya tadmiin ba la yidhaha macnaha waxa wey yani cilmiga balaaqada ina aladiina ajramuu kanuu min aladiina aamanuu yadxakuun ina aladiina kuwa ajramuu dembi falay kaanuu waxay ahaayeen min aladiina kuwii xaggooda aamanuu rumeeyey yadxakuuna kuwa ku qoslay ahaayeen waidaa goortii maruu ay maraan muminiintu bihim ayaga markay maraanna yatagaamazuuna kuwo isu iljabiyey ahaayeen waidaa goortii inqalabuu ay gadoomaan ilaa ahlihim gaaladii baa marka noqonaysa ida inqalabuu markay gaaladu gadoomaan ilaa ahlihim ehelkooda xaggiisa markay u gadoomaanna inqalabuu way gadoomaan faakihiina iyagoo faakihaysanaya iyagoo faakihaysanaya oo macmacaansanaya ku raaxaysanaya ku faraxsan waidaa goortii ra-ow ay arkaan gaaladu hum mu'miniinta markay arkaan qaaluu waxay yidhaahdaan ina haaulaai kuwani ladaaluuna kuwa lunsan wey walxaal bay sidaa odhanayaan maa ursiluu gaaladan aan la dirin calayhim mu'miniinta korkooda aan loo dirin xaafidiina xaalay ilaaliyaal yihiin ayagoo ilaalinaya looma dirsanin hawl loo dirsada maaha falyawma maanta marka oo maalin aakhira ah aladiina kuwii aamanuu rumeeyey yadxakuuna way qoslayaan min alkufaari gaalada xaggooday ku qoslayaan cala al araa'iki sariiro korkooda xaalay ku sugan yihiin bay yanduruuna fiirinayaan ilaa rabbihim hal sawiba ma la abaalmariyey alkufaaru gaaladii ma la abaalmariyey maa shay ma lagu abaalmariyey kaanuu ay ahayen yafcaluuna kuwa fala adduunka marka la joogo aakharo sida la kala noqon doono labadaa qaybood wey adduunka marka la joogana labadaa qaybood unbaa la kala yahay gaalo iyo mu'miniin unbaa la kala yahay gaaladu marka mu'miniinta way ku jeesjeesaanoo way ku ciyaaraanoo way ku qoslaanoo way liidaan ayagana aakhare ayaa la liidi doonaayo ay mu'miniintu ku qosli doonaan oo liidi doonaan saasaa laga wada macna ayib ina aladiina kuwa ajramuu dembi falay yani waqtigii nabiga sal lay waslam fii bidaayati dacwa xilligii maka uu nabigu joogay sal lay waslam sidan ay ahayd odayaasha reer quraysheed nebiga dadkii raacay salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo ahaa bulshada danlaydeedii dadkii danlayda ah iska masaakiinta ahaa ayay ku qosli jireen oo ku maagtan jireen oy ku jeesjeesi jireen oo markay arkaan oo meesha marayaan bay isu iljebin jireen oo markay noqdaan oo guryahooda ku noqdaan gaaladiiyo odayaashu iyagoo faraxsan oo macmacaansanaya waxay samaynayaan aada ugu faraxsan ayay noqonayaan oo guryahooda ku noqonayaan markaasa waxay leeyn war kuwan waa lunsanyi kuwan mawjida kuwan maxamed baa lugooyay bay leey waa lunsanyi oo maxaa lumiyey ayaga miisaankoodu waxa way dhaqankay soo lahaan jireen iyo hiddahoodii wixii garab mar oo dhan waa lunsan yihi saas ka wada waa lunsan yihiin waa dad habowsan bay leeyihin macnaha sidaa markay leeyihin rabbi wuxuu lehy subxana watacaala looma dirsanin yaa u dirsadayoo kuwan iyaga dabagalay yidhi ilaahay ma wuxuu u diray nebi maxamed iyo kuwa raacsan idinku fiiriya oo dabagala oo yani waxa weeye ma khaldan yihiin ma saxsan yihiin ma hawshaasaa loo dirsaday mise allihii idin abuurtay caabuda oo yani keli yeelo oo rumeeya loo dirsaday looma dirin nebi maxamed iyo raggan raacsan salawaatu rabbi wasalamu aleyh hadday khaldan yihiin malaa'ig baa loo diray malaig baa wax ka qoraysa malaa'ig baa ilahay u xil saartay gaaladan yaa u xil saartay iyaga u dirsaday cidina uma dirsanin maalinta aakhira marka la tago mu'miniinta ayaa ku qosli doona difta iyo dulliga gaalada ka muuqda marka ilaahay cadaaba subxana wa tacala iyagoo cadaaban baa la tusaya ayagoo cadaaban oo calacalaya oo qayliya markaasay ku qoslayan oo ku maadsanayaan sidii adduunyada ay kuwan ugu maadsan jireen sariiro korkood bay saaran yihiin oo way fiirinayaan gaaladii adduunka mu'miniinta ku jeejeesi jirtay waxay falayeen ma lagu abaalmariyey haa wey jawaabtu waa la abaalmariyey waxay mudnaayeen waa la mariyey maxaa yeelay haddii cadawgoodiina yani meelo sare iyo janno iyo barwaaqo la dhex saaray ayagiina iyagoo dulli badan cadaab lagu ururiyey meeshaana lagu qoslayo oo lagu maadsanayo soo abaalkoodii lama marin aljazau min jinsi alcamal sidii ay samaynayeen baa lagu sameeyey si ka daran saas way maanaa abaalkoodii baa la mariyey wy maana ayib ina aladiina kuwa ajramuu dembi falay kaanuu waxay ahaayeen min aladiina kuwii xaggooda yadxakuuna baa la hormarin karaa kaanuu waxay ahaayeen yadxakuuna kuwo qosle oo maadsado oo ku jeesees min aladiina kuwii xaggooda aamanuu rumeeyey kuwaasay ku qosli jireen oo ku jeesees jireen waidaa goortii maruu ay maraan mu'miniintu bihim iyaga markay soo maraan oo iyagoo meel fadhiya ay soo agmaraan yatakaamazuuna way isu iljebiyaan ishaasay isaga baaqaanoo war wixii firiyi leeyihin wixii xubaa meeshay marhayaan firiya say u yaallaan iyo say u socdaan iyo qaabkooda iyo firi ishaasaa la ysaga baaqaya waidaa goortii inqalabuu ay gadoomaan ilaa ahlihim ehelkoodiiyo reerkoodiiyo dadkooda markay u gadoomaan ehelku waa guryahay ka yimaadeen iyo xaasaskoodiiyo markay u noqdaanna inqalabuu way gadoomaan gaaladani fakihiina ayaga oo yani waxa weeyaan faakihaysanay oo macmacaansanay oo ku faraxsan waxay rabeen bay gaadheen muminiinta wax ka sheegooda dhaleecayntooda ceebeyntooda taasay ku faraxsan yihin ilan ruux baa intuu khalad galo haddana khaladkiisii ka xun sooma ayagu khaladkii ay galeen bay weliba haddana kusii faraxsay oo khaladkii markii intay galeen ay ka tagaan guryahooda usii socdaan niman guul dhaliyey oo gool dhaliyey oo meeshay rabeen gaadhay saasay isla yihiino waaba ku faraxsan yihin fakihiina saas way maanaa ama fakihiinadu waxay noqonaysaa waxay ku faakihaysanayaan oo ku macmacaansanayaan wax ka sheegka muslimiinta ay muminiinta wax ka sheegayaan maanaa waidaa goortii ra-aw gaaladu ay arkaan mujrimiintu markay arkaan hum mu'miniinta markay arkaan qaaluu waxay yidhaahdaan ina haaulaai kuwani ladaaluuna kuwa luunsan wey hidihii iyo dhaqankii iyo wixii bulshadu lahaan jirtay waa ka lumeen dariiq khaldan bay hayaan wamaa ursiluu walxaal bay sidaa leeyihiin maa ursiluu aan la dirin xaafidiina xaal ay yihiin kuwa ilaalinaya calayhim korkooda ay cala almu'miniin mu'miniinta ayagoo ilaalinayo waardiyayaal allama dirinoo ilaahay uma dirsanin hawl kala loo dirsaday halkaa shaqo loogama dhigin falyawma maanta marka aladiina kuwa aamanuu rumeeyey min alkufaari gaalada xaggeeda yadxakuuna ku qoslayaan oy ku maadsanayaan cala alaraa'iki sariiro korkooda xaalay ku sugan yihiin yanduruuna way fiirinayaan ama cala alaraa'iki bay ku sugan yihiin yanduruuna wayna fiirinayaan rabbigood bay fiirinayaan iyo naxariista ilahay meeshaa u dhigay hal huwiba ma la abaalmariyey oo ma loo abaalguday alkufaaru gaaladii ma la sawaab siiyey hal huwiba ma la sawaab iyo abaal siiyey alkufaaru gaaladii maa shay ma laga sawaab siiyey kaanuu ay ahayn yafcaluuna kuwa fala adduunka waxay samayn jireen abaalkiisii iyo sawaabkiisii ma la mariyey mise maya waa la mariyey ilahi subxana wa taala caadil wey bismi illahi araxmaan araxiim suurat linshiqaq suurat linshiqaq waa inagii soo marnay soona sheegnay markaynu suurat lkuwirat soo bilaabaynay yani waxa weeyaan xadiidkii nabiga sal lay waslam xadiidka cabdullahi bni cumar ee uu nabigu yuri sal lay waslam ruuxii jecel ama rabo inuu arko qiyaamadii dhab ah inuu ku arko iyadoo dhab oo xaqiiqa inuu arko ha akriyo suuratu kuwirad ida sama nfatarat iyo ida sama ushaqat ayaduna qiyaamadii bay ka hadlaysa waa suuradaha sawiraya siday wax u dhici doonaan adduunkani markuu dhamaado aakhira la tago maana idaa goortii assamaau samadii yani waa suura makiya iyadana qur-aankii soo dega wey hijrada kahor idaa goortii assamaau samadii inshaqad ay dildilaacdo oo waadinat ay maqasho lirabbihaa rabbigeed ay u maqasho u dhaga nuglaato wa xuqat laguna xaq siiyo maqalkaa iyo dheganweelkaana lagu xaqsiiyo lagu garsiiyo waidaa goortii alardu dhulkiina muddat la taago oo la fidiyo oo waalqat ay soo tuurto dhulkii maa shaygii fiihaa dhexdeeda ahaa ay soo tuurto oo watakhallat ay ismadiso wixii dhexdeeda ku jiray ay iska madiso iska sar iska khaliyeesho oo waadinat ay maqasho lirabbihaa rabbigeed ay maqasho waxuqat laguna garsiiyo maqalkaa isaga hee yaa ayuha linsaanu insaano halkaa waxaa ku jira jawaabtiio laaqa alinsaanu kadaxahu markaasuu insaanku la kulmayaa shaqadu adduunka qabtay abaalkeedii markaasuu la kulmaya yaa ayuha alinsaanu insaano innaka adigu kaadixun ku kadeedan baa tahay ilaa rabbika rabbigaa intaad kala kulmayso kadxan kadeedni kadeed baad ku jirtaa intaad rabbiga kala kulmayso oo fa mulaaqiihi ku la kulmaya ayaa tahay rabbiga ama kadxigii iyo camalkaagii iyo kadeedkaagii waad la kulmaysaa fa amaa man ruuxii uutiya la siiyo kitaabahu kitaabkiisa biyamiinihi midigtiisa laga siiyo fa sawfa yuxaasabu waa la xisaabin doonaa xisaaban xisaab yasiiran oo fudud wayanqalibu wuuna gadoomi ilaa ahlihi ehelkiisii xaggooduu u gadoomi masruuran xaalu yahay mid la farax geliyey isagoo laga farxiyey wa amaa man ruuxiise uutiya la siiyo kitaabahu kitaabkiisa waraaqihii ay wax ugu qornaayeen waraa'a dahrihi dhabarkiisa gadaashiisa laga siiyo fa sawfa yadcuu wuxuu u yeedhan doonaa subuuran halaag buu u yeedhan doonaa wayaslaa wuxuuna geli doonaa saciiran naar huraysana wuu geli doonaa maxaa yeelay innahu isagu kaana wuxuu ahaa fii ahlihi ehelkiisa dhexdooda masruuran ku la farax geliyey buu ahaa markuu reerkiisii ciddiisa dhex joogay innahu isaga danna wuxuu maleeyey an lan yaxuura inuusan soo noqonaynin balaa ha ka jooge malaha ha joojiye balaa balaa iskaba dhaabdhe inna rabbahu rabbigii kaana wuxuu ahaa bihi isaga basiiran mid arkayuu ahaa markii samadu ay dildilaacdo yani waxa qiyaamadu markay timaado ilan qiyaamadu markay timaado saynu soo baranay waxyaalahan kaa'inaadka inoo muuqda kuwooda waaweyn iyo kuwooda yaryarba isbedel baa ku dhacay wax la xamili karo loo dulqaadan kara ma qiyaamadu maaha makhluuqaadka waaweyn xataa uma dulqaadan karaan samadan iyo dhulkan iyo buurahan iyo kulli isbedel baa ku dhacay marka samadii way dildilaacaysaa samadu markay dildilaacdo oo waadinat lirabbiha ay rabbigeed u maqasho yani rabbigeed ay maqasho oo yeesho way macnaha rabbigeed amarkiisay qaadanaysaa saas yeel markuu yidhahdo way yeelaysa ayib maxaa la odhanayaa sidaas samee baa la odhanaya way samaynaysa waadinat lirabbiha oo waxuqad haddana lagu xaqsiiyo lagu garsiiyo maqalkaa ilahay maqasha saas maana limaada lianna waxa weeye yani markii la fiiriyo allaha amarka siiyey subxaana wa tacaala iyo xaaladda taagan amar qaadashada ay amar qaadashay iyo maqlidda ay ilaahay maqashay garawshay ku leedahay limaada lianna allah subxaana wa tacaala miyaa mid amarkiisa la jebiya rabbi hadduu amar khalqigiisa mid ka mida siiyo garawsho waxa oo gar ah inuu amar kaa qaato oo waxuqad loogu garaabo lagu garsiiyo amar qaadashadaas maxaa yeelay cidda amarka siisada waxay tahay cidaan amarkiisa la jabin karin saas daraaddeed inay amar qaadato waa loogu garaabayo xaq iyo gar baa lagu siinaya macna waxuqad sidaas wey dhulkana la fidiyo oo la taago oo taagtaagan iyo buurahan iyo godadkan iyo waxa laga baabi'iyo la simo saas wey macnaha sidaa loo fidiyo dhulku waxa gudihiisa ku jirana uu soo tuuro alqad ay tuurto wey waxa gudaheeda ku jira wixii ku jiray bini aadam ahaa iyo makhluuq ahaa ee ku dhintay oo dhan way iska soo tuuraysaa bacleed way isbanaynaysaayo gudaheeda way iska banaynaysaa wixii gudaheeda ku jiray oo dhan ee jinsi kaleen iyada ahayn banaanka usoo tuuraysa korkeedaa la imaanaya banaankaa loo soo baxaya macnaha rabbigeed ay maqasho maqlidaana lagu garsiiyo waa ta'kiid waadinat lirabbiha waxuqat tii horena samaday ahayd tanina waxa weeyaan waa dhulka samadu rabbigeed ay maqasho dhulkuna uu rabbigii maqlo labadoodaba maqalka lagu garsiiyo oo rabbi dee aan la amar diidi karin baa amarku ka soo fulay markay intaasi dhacdo insaanku wixii uu shaqaystay buu la kulmayaa jawaab saas markaasaa insaankii toos loola hadla waxaa la war insaanow innaka kaadixun ilaa rabbika kadaxan adduunkan waad u shaqayn kadxiga waxa la yidhi shaqada adag baa la dhaha alkadxu waa shaqada adag marka shaqo adag iyo kadeed iyo rafaad ka bixi maysid intaad adduunka joogto ilaa rabbiga aada kala kulanto rabbigaana waad la kulmaysaa shaki la-aan rabbi markii lala kulmo ayaa dadna kadeedkoodii intaasuu ku egyahay oo dhib iyo kadeed iyo rafaad iyo shaqo adag maalinkaasay ugu eg tahay raaxa ilaah iyo jannay gelayaan soo ma jeed dadna kadeedkii iyo dhibkii adduunka ku haystay mid ka daran bay maalinkaa gelayaan oo cadaab ilahi iyo cadhadiisa subxana wa tacala laakiin intaad adduunka joogto nasiina kuuma taallo raaxa kuuma taallo deganaansho kuuma yaallo kadxi iyo camal adag iyo shiddo iyo rafaad baad ku jirta soo saas ma taa waxaa ka siman midka xoolaha leh midka faqiirka ah midka xooga badan midka tabarta daran midka caafimaadka qaba midka jiran ka nabadgelyada haysta kaan haysanin nin walba in unbay u joogtaa mooye waa la wada kadeedan yahay soo ma xageed ku aragtay aduu adduunka nin nasano wuxuu rabo o dhan helay ma jiro kadeedkaa iyo rafaadkaasaad ku jiraysaa kana nasan maysid kana bixi maysid intaad adduunka ku nooshahay allahuma intaad dhimato rabbiga inaad la kulanta mooye maalinkaasa ama kadeedka aad ka nasan ama kadeed cusubo kii hore ka daran baa kuu bilaabanaya inaka kaadixun ilaa rabbika kadxan fa mulaaqiihi adduunyeen marka ninkii nasiino ka doonow waad lugoosan waxbaadan ogeyn waxba lama socdin macna sidaas weya halkaasay nasiinadu taallaaye halkaa nasiinaha laga raadsado wey maalinka ayaan kadeed labaad kuu bilaabanin halkaas intaad gaadhayso waxaad maalinkaa ku nasan lahay shaqayso wey macna maalinkaa marka waa la kala baxaya markii rabbiga aada la kulanto laba mid baa la noqonaya fa amaa man uutiya kitaabahu biyamiinihi ruuxii kitaabkiisa midigta laga siiyo oo waraaqihii wax ugu qornaayeenee malaa'igtu ka soo qortay gacanta midigta looga dhiibo xisaab fudud baa maalinkaa la xisaabinaya xisaab fudud ehelkiisiibuu ku noqonayaa isagoo la farax geliyey ehelkaasi sida loo badan yahy waxa waa ehelkiisii jannada guryihiisii iyo xaasaskiisii jannada ayuu u noqonayaa isaga oo la farax geliyey aada u faraxsan ayuu ku noqonaya macnaha kaasi waa midkaa aayaddaa markuu nabigu akriyay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasiiran ayaa caaisha waxay tihi radia allahu canha laysa axadun yuxaasabu ilaa halaka buu nabi uri sal lay slm axad la xisaabinaya ma jiro ilaa ruuxa haddii la xisaabiyo waa halaagsamaya xadiiskaasu nabi yuri sl lay slm markaasi caaisha waxay tihi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow jacalanii allahu fidaa'aka alaysa allahu yaqulu caza wajala faama man uutiya kitaabahu biyamiinihi fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiira adigu waxaad leedahay ruuxa haddiiba la xisaabiyo waa halaagsameeyey oo ruux xisaab lala galay rajo male waa u dhammaatay ilaahayna qur-aanka wuxuu ku sheegayaa inay jirto xisaab fudud qur-aankii wuxuu leeyay xisaab fudud baa jirta adiguna waxaad ka dhigtay xisaab oo dhan inay halaagtahay on la halaagsamayaba hadii la isla xisaabtamo see wax u jiraan bay leedahay caaisha radiallahu canha saasay nabiga u weydiiyey sal lay waslam markaasuu nabigu wuxu uhi sal lay waslam dalika alcardu buu nabi uri sal lay slam yucraduuna waman nuuqisha alxisaabu halaka buu nabi uri sal lay slam midaas qur-aanku sheegayo bandhig baa la dhaha bu nabi uri sal lay slam bandhig baa la yidhahdayo waatan soo sheegno addoonka ilahi intuu meel asturan geliyo oo addoommada indhahooda ka qariyo ayuu ilahi subxana wa tacala wuxuu usoo bandhigayaa dembiyaduu galay kan ma gashay haa kanna ma gashay haa kanna ma samaysay haa kulli markuu wada qirto oo is yidhaahdo wallahi maanta waa kuu dhammaatay buu rabbi wuxuu leeyahay adduunkana anaa kaa asturay oo kuma fadeexaynin haddana anaa kuu dhaafay kac jannada aad qur-aankutuu ka sheekaynayo waa midaasoo fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasiiran waa bandhiggaas laakiin man nuuqisha alxisaabu faqad halaka buu nabi ur sal lay slm ruuxii xisaabtiisa lala lafaguro oo in yar in yar laysula dultaago oo aan waxba laga fududaynin waxba laga fududaynin kaasi inuu halaagsamayo mashaki baa ku jira hadalka nebigu saasuu udhacaya salawatu rabbi waslamu caleyh waa halaagsamaya haddaan ilaahay lutfigiisa iyo naxariistiisa aan lagugu dhaafin oo xisaabtaadi mid mid yani waxa weeye laysu dultaago oo waxba lagaa cafiyin shaki male waa lahagsamaysa saasuu marka nebigu ka waday salawatu rabbi wasalaamu caleyh marka fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiiran waa cardigaa iyo bandhigaas oo addoonka in dunuubtiisa loo soo bandhigo kadibna ilahay u dhaafa subxana wa tacala taa iyada mana ehelkiisii buu ku laabanaya isaga oo la farax geliy ruuxii kale kii kale ka wey kii kale ee macnaha xumaa ee adduunkaan soo shaqaysanin kitaabkiisa isaga waxaa laga siinayaa wara'a dahrihi dhabarkiisa gadaashiisa waxaynu soo marnay bishimaalihi sooma bidixda in looga dhiibayan soo mar haddana meeshan waxaynu le waxay aayaddu leedahay dhabarkaa looga dhiibaya dhabarka gadaashiisa isma diidayso gacanta bidixdaa baa laga siinaya laakiin bidixda markii wax lagaaga dhiibayo marna xagga horaa lagaaga keena hore inta lagaa soo galaa gacantii fidil ibidhada lagu siiyaa marna gacantii inta gadaal loo jabiyo xagga dambe inta loo jabiyo loo laabo ayaa xagga dambe lagaga soo dhiibaa marka isaga bidixdaa looga dhiibi sax laakiin haddana bidixdaa looga dhiibe gacanta gadaal inta loo laabaa xagga dambe kitaabka looga soo dhiibaya waa ihaano iyo dulaysi way la dulaysanay saas mana xaggaa dambaa looga soo dhiibaya markaasu waxaaul subxana watacala ruuxii kitaabkiisa halkaa looga dhiibo wuxuu u yeedhanayaa hubuuran halaag buu u yeedhanaya alla hoogayoo baa i halaag sameeyey balaaya igu dhacday oo baaba'ayay hubuur iyo halaag buu u yeedhanaya saciire iyo naahuuraysana waa gelayaa rabbi subxana watacaala sababtu maxay tahy maxaa sidaa loogu gelayaa innahu kana fii ahlihi masruuran markuu tolkii iyo ehelkiisi iyo reerkiisa dhex joogay midna farax geliyey buu ahaa markuu reerkiisa dhex joogay ehelku waxa weye waa dadkas ka dhalatay ilmaadeeradii iyo yani waxa weye tolkii iyo yani waxa weye ehelkiisa iyo caruurtiisa iyo markuu dhex joogo midna farax geliyo oo haba yaraatee cabsi ayna ku jirin buu ahaa aakhara kamuusan baqi jirin rabbigii kamuusan baqi jirin xisaab baa dambaysa kamuusan baqi jirin faraxasahay faraxa adduunyada haddaad farax ku noolaato oo cabsi la-aan aada ahaato aakhare aadan ka baqin hadde waxa weeyaan faraxan adduunya wuxuu kaaga dhammaanayaa dhimashada aakhare murug iyo walbahaar unbaad ku noolaan adduunka ruuxii baqana ilaahay ugu dari maayo baqdinta aakhare ugu dari maayo ruuxii alla ka baqa adduunka intuu joogo baqdinta aakhare waa laga badbaadaya laysku dari maayo waa kaan soo marnay innaa kunna fii ahlina mushfiqiin muminiintu saas wey dadkoodii markay dhex joogaan iyo xilligii ay amniga dareemi lahaayeen markaasay ugu baqdin badan ilahay bay ka baqaan subxana watacala amaa ninkan bidixda looga dhiibaya iyo gadaal kaas isaga reerkiisi iyo dadkiisi markuu dhex joogo mid faraxsan buu ahaa oo baqdin iyo cabsi aynu ku jirin macnaha wuxuu malaynayay inuusan soo noqonaynino xagga rabbi uusan usoo laabanayn ka joog baa la leeyahy rabbigii subxaana watacaala wuxuu ahaa mid arkaya oo ilaalinaya o la socda u ah isagoo saa loo ilaalinayo muxuu ku keenay lagu soo celmaayo lagula xisaabtami maayo waaba la daba joogaayo waa laga warhayaayo yani waxa wey rabbina subxaana watacala waa arkaya malaaigna waa daba joogtayo waxbaa laga qoraya idaa goortii assamaau samadii inshaqad ay dildilacdo oo wa adinat ay maqasho lirabbiha rabbigeed ay maqasho oo wa xuqat la xaq siiyo laguna xaq siiyo oo lagu garsiiyo lagu jidsiiyo lagu garsiiyo maqalka ay alla maqashay maxaa yeelay allaan amarkiisa la diidi karayn waidaa goortii alardu dhulkiina muddat la taago oo macnaha la fidiyoo la goglo wey oo wa alqad ay soo tuurto maa shaygii fiihaa dhexdeeda ahaa ku dhex jiray oo wa takhallat ay ismariso gudaheeda wixii ku jiray ay iska mariso iska soo saarto oo wa adinat ay maqasho lirabbiha rabbigeed ay maqasho oo wa xuqat la xaq siiyo oo la jid siiyo la gar siiyo arrintaa iyadaa maqalkaa lagu garsiiyo macnaha yaa ayuha alinsaanu insaanow innaka adigu kaadixun baa tahay mid shaqaynaya oo kadeedmaya oo dhibaatoonaya ilaa rabbika rabbigaa intaad ka gaadhaysood uga tegayso kadxan kadeed yani waxa wey kadeedtani yani waxa wey kadxan shaqo adag ama kadeed ama rafaad fa mulaaqiihi mid la kulmaya ayaa tahay rabbigaas ama fa mulaaqii mid la kulmayaa tahay hi kadxigaas ama kadxiga u celi ama rabbiga u celi waa mutalaazimaan fa amaa man ruuxii uutiya la siiyo kitaabahu kitaabkiisa biyamiinihi midigta laga siiyo midigtiisa laga siiyo fa sawfa yuxaasabu dib baa laga xisaabin doonaa xisaaban xisaab yasiiran oo fudud wayanqalibu wuuna gadoomi ilaa ahlihi ehelkiisii buu u gadoomi jannada joogay oo xurulciintii iyo dumarkiisii guryihiisii masruuran xaaluya mid la farax geliyey wa amaa man ruuxiisa uutiya la siiyo kitaabahu kitaabkiisa oo camalkiisu ku qornaa wara'a zahrihi dhabarkiisa gadaashiisa looga dhiibo laga siiyo fa sawfa yadcuu wuxuu u yeedhan doonaa hubuuran halaag buu u yeedhan doonaa calcal yani waxa wey halaag iyo baaba buu u yeedhan doonaa oo wuxuu jeclaysanayaa in la halaago la tirtiro la baabi'iyo wayasla wuxuu geli doonaa saciiran naar naar huraysana wuu geli doonaa yani waxa wey halaaga uu yeedhanayo heli maayo halaaga maalinkaa isaga nasiib nasiib buu yani u ahaan lahayd inuu halaag helo halaagan hadda adduunyada aynu necebna waxaan ugu necebna waa halaag iyo baaba soma maalinkaa isagiibuu u yeedhanaya oo haddana uu la-yahay limaada lianna wax ku kalifay baa yaal balaayo ka daran halaagii yani halaaga uu u yeedhanayo wax ka daran baa meesha yaalla macna balaa iskaba dhaaf hawayasla wuxuu geli doonaa saciiran naar huraysuu geli doonaa maxaa yeelay inahu isagu kaana wuxuu ahaa fii ahlihi ehelkiisa dhexdooda xaal uu ku sugan yahay masruuran ku la farxiyey fala farax geliyey buu ahaa ku la farax geliyo laga farxiyo iska faraxsanun cabsinun baqin buu ahaa inahu isagu danna wuxuu maleeyey an lan yaxuura inuusan soo noqonaynin oo alla xaggiisa inuusan noqonin adduunka intuu dhinto uun saa ku dhammaanayo oo xaalku halkaa ku ekaanayo ayuu mooday balaa iskaba dhaaf ina rabbahu rabbigii kaana wuxuu ahaaday bihi isaga basiiran mid arkayuu ahaaday allah subxaana wa tacala wuu arkayo wuu la socday wuxuu samaynayey wixii uu samaynayey unbaana maanta lagu abaalmariyay wey macana falaa uqsimu waan dhaaran buu rabbi subxana wa tacaala bishafaqi cawaweertaan ku dhaaranaya cawaweerta ayaan ku dhaaranaya iyo walleyli habeenkii baan ku dhaaranaya iyo wamaa shayga wasaqa uu kulmiyey waalqamari dayxi baan ku dhaaranaya idaa goortii ittasaqa uu ururo dhammaystirmo ee la tarkabunna waad fuulaysaan oo waad fuulaysaan tabaqan xaal baad fuulaysaan oo can tabaqin bacda tabaqin xaal kale gadaashiisa ah famaa lahum maxaa usugnaaday laa yu'minuuna xaal aynan rumaynaynin waidaa goortii quri'a la akriyo calayhim korkooda alqur'aanu qur'aanka lagu akriyana laa yasjuduuna aynan sujuudaynin xaalka aynan sujuudaynin qur-aanka markii lagu akriyo yani waxa weeyaan aynana rumaynaynin maxaa usugnaaday bal iskaba dhaafay aladiina kuwa kafaruu kufriyey yukadibuuna way beeninayaan wallahu allana aclamu midkii ogaansho badan weye bimaa shayga yuucuuna ay weelaynayaan qalbiga waxay ku haystaan oo ku qarsanayaan alla waa ogsoonyahay fabashirhum ugu bishaare bicadaabin cadaab ugu bishaaree aliimin oo waxanuujiya ilaa laakiinse ilaa laakiinse istinaha waxaad ka dhigtaa mufaraf waxaad ka dhigtaa maaragtay munqatic ka dhig ilaa laakiinse aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wacamiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha wan wanaagsan lahum waxaa usugnaaday ajrun ajir baa usugnaaday ajirkaasoo hayru mamnuunin mid la goynayo keyrkii ah la goynayni wey maanaa alla subxaana watacala wuxuu ku dhaaranaya yani waxa weeye shafaqa shafaqa sida jamaahiirta mufasiriintu ay leeyihiin xadiidka nabigana kuba soo aroorayba salawatu rabbi wasalamu aleyh shafaqa waxa la yidhahdaa alxumra guduudka la yidhahda qoraxdu markay dhacdo guduudka ka dambeeya ilaa cishaha laga gaadhayo ee ufuqa ka muuqda ayaa la yidhahdaa shafaqa la yidhahda shafaq baa la yidhahda mana waa guduudkaas qoraxda dhicitaankeeda ka dambeeya wy maana kaasaan ku dhaartay bu rabbi subxana wa tacaala waxaa kaloo ku dhaartay habeenkii iyo waxa uu kulmiyey halkaasi marka habeenku marka la galo oo uu baaba'o guduudkaasi walleylidaa wey walleyli habeenkii oo si fiican loo dhexgalay wey marka fiid baa la gaadhay taasuu ilahay ku dhaaranaya subxana wa tacala ta hore ee shafaqa ana waxa weeyaan habeenkii si fiican mugdigiisii uma gelina qoraxda waxaa sii muuqda guduudkeedii iyo iftiinkeedii baa ufuqa kasii muuqda oo guduudkaa muuqdaa shafaqa la yidhahdo macnaha labaduba waa aayado waaweyn astaamo waaweyn iyo mucjisooyin ilahay qudradiisa awooddiisa kutusaya wey labadaasuu ilahay ku dhaaranaya subxana wa tacala walleyli habeenkii baan ku dhaartay iyo wamaa wasaqa waxa uu kulmiyey makhluuqaadka uu kulmiyey ee faraha badan muxuu kulmiyey wax kastuu kulmiyey habeenkaa markuu yimaado mugdigiisa wax walbaa soo hoos gala jinow insiyow xayawaanaadow noolow ma noolow wamaa wasaqda waxaa soo gelaya habeenka mugdigiisu cid kastoo uu daboolo waxay soo gelaysaa wamaa wasaqa habeenka uu kulmiyey oo macnaha waxa weye uu jamciyey wy macnaha dayixii baan ku dhaartay bu rabbi subxana wa tacala ida ittasaqa markuu ururo oo dhammaystirmo itisaaqa waxaa la yidhahdaa markuu iftiinkiisu dhammaystirmo oo afar iyo tobnaadka habeenka uu afar iyo toban yahay oo ugu iftiin badan yahay ayaa la yidhaahdaa itisaaqa laga wadaa macnaha waa habeenka uu yani dayxu ka aayad ahaan ugu cajiibsan yahay wy maana taasaan ku dhaartay bu rabbi subxana wa tacala arrimahaasaan ku dhaartay latarkabunna waad fuulaysaan oo waad fuulaysaan tabaqan can tabaq xaalad xaalad kale ka dambaysa xaalado kala dambeeyaad fuulaysaan ood maraysaan insaanki haddaad tihiin tafaasiir dhawraa ku jirta lakin kaan baan marayna insaanka haddaad tihiin xaalado kala dambeeyaad maraysaan u fiirsada xaalad waxaan jirin baad hayda xaalad dhibic mania baad ahaydeen xaalad waxaad noqoteen xinjir dhiig ah waad ka soo gudubteen oo xaalad waxaad noqoteen cadyaro hilib ah xaalad waxaad soo noqoteen bini aadan samaysan laakiin aan nafi ku jir naf baa laydin geliyo waad dhaqdhaqaaqdeen waad soo baxdeen oo bannaankaad timaadeen bannaanka markii la yimidna ilmo yaroo dhifli oo waxba kala garanayn baad ahay waad kobcday oo waad kortay oo caqligiibaa in yar in yar kugu kordhay xooggiibaa in yar yar kugu kordhay dhallinyaraad noqotay dhallinyaranimo waad ka gudubtay oo kahli nin dhexdhexaadaad noqotay waad ka gudubtay oo oday baad noqotay waad ka tagtay odaynimadiiyo waxa weeye waad dhimatay dhimashadii ka tagtay oo qabri baad gashay ka tagtay oo qiyaamaa timid ilaa aad ama janno ka gashaan ama naar ka gashaan latarkabunna dabaqan can dabaq waay saas maanaa xaalado kala dambeeyaad maraysaan maraaxil kala dambaysa oo midba midda kale ka dambaysa ayaad fuulaysaan oo maraysaa way maanaa saasaa laga wada iyadoo saa u muuqato oo bini aadamkan miskiinkae tacbaanka uu arko iyado insaan loo maamulayo famaa lahum laa yu'minuuna marka maxaa u sugnaaday oy u rumayn layihiin oo u diidan yihiin iimaanka qur-aanka marka lagu dul akriyana ay u sujuudi layihiin so wax la yaab lama war intanaad maraysaan o dhan waa idin wada muuqataa kulli inteeda badan waxa inaga qarsoon uun qabri haddii la galo iyo wixii ka dambeeyay laakiin intan kale oo dhan markhaati baynu ka nahay waynu aragnaa shuhadaynu nahay iyadoo saa ay tahay ba haddana waxaa laynagu kari leeyahay allaha intaasoo marxalo idin marinaya rumeeya famaa lahum laa yuminuun qur-aankiisa marka laydinku dul akriyana sujuuda oo u hogaansamo u khushuuco quduuca taasaa bini aadamkii lagu kari lahaya waa cajiib wey macana rasuulkeena waxaa ka sugan salawatu rabbi wasalaamu calayh wida quri'a calayhim alqur'aanu laa yasjuduuna sida saxiixulbukhaariga ku sugan min xadiidi abi hurayra nebigu aayaddaa markuu akriyo waa sujuudi jiray marka waxay ka mid tahay mawaadicda qur-aanka marka la marayo ay sunnada tahay in la sujuudo oo sujuudu tilaawa ay ku timid bay ka mid tahay maana bal iladiina kafaruu yukadibuun intaasoo dhan iyagoo lagu samaynayo haddana kuwii gaalada ahaa waa beeninaya allah subxaana wa tacaala wuxuu ogsoon yahay waxay weelaynayaan yuucuun waxay qalbiga ku weelaynayaan oo gelinayaan oy ku qarinayaan ilahay waa la socda waxay samaynayaan iska badaaya afki iyo adin waxay ka samayn iskaba dhaafe qalbiga wuxuu ku jiro ogsoonya cadaab xanuun badan ugu bishaareen nebiyo waxaad ku tidhahdaa waa laydin cadaabi cadaab xanuun badan baad gelaysaan ugu bishaaree bishaare mehe macnaha u sheega ayib laakiin dadka iimaanka iyo camalka saalixa laga helay ayagu waxay leeyihiin ajir aan go-aynin bay leeyihin ufiirso kufriga iyo takdiibkuna sabab wuxuu u yahay cadaab xanuun badan iimaanka iyo camalka saalixuna sabab wuxuu u yahay ajir aan go-aynin oo janno ayuu yahay sabab u yahay macnaha falaa uqsimu waan dhaaranaya bu rabbi subxaana wa tacaala bishafaqi yani ilayska guduudan ama bishafaqi cawaweerta cawaweer baa kolley waqana bishafaqi baan ku dhaaranayaa guduudkaas qoraxda dhicitaankeeda ka dambeeyaan ku dhaaranaya walleyli iyo habeenkii baan ku dhaaranayaa iyo wamaa shayga wasaqa uu kulmiyey makhluuqaadka uu daboolay ee soo hoos galay ayaan ku dhaaranaya waalqamari dayixii baan ku dhaaranayaa idaa goortii ittasaqa uu dhammaystirmo oo iftiinkiisu dhammaystirmo ilan inta afar iyo tobnaadka ka horeysa iftiinka dayaxu in yar in yar buu usoo buuxsamaya mar hadduu afar iyo tobanka dhaafo ayadana isdhimid buu bilaabaya ilaa uu ku noqdo meeshuu kasoo bilowday habeenkuu ugu dhamaystiraya marka afar iyo tobnaadka wey maanaa sidaas weyaan ida tasaqa latarkabunna waad koraysaan oo waad koraysaan oo waad maraysaan wey tabaqan xaal ayaad maraysaan iyo marxalo oo can tabaqin bacda tabaqin dabaq xaalad kaleeta ka dambaysa xaalad xaalad kale ka dambaysa iyo marxalad marxalad kale ka dambaysaad maraysaan oo saasaad ku soconaysaan way macanaa ilaa aad dabaqa ugu dambaysa tagtaan oo janno ama naar ah walciyaadu billah famaa lahum maxaa u sugnaaday laa yu'minuuna xaalaynan rumaynaynin wa idaa goortii quri'a la akriya calayhim korkooda alqur'aanu qur'aanka lagu akriyana laa yasjuduuna ayna sujuudayn xaal ayna xaalka haddii qur-aan lagu akriyana ayna sujuudayn iimaanna aan laga helaynin xaalkaas maxaa u sugnaaday nimanka maxaa u diidan maxaa ka hortaagan inay rumeeyaan qur-aanka marka lagu akriyana ay sujuudaan oo ilahi subxana wa tacaala ay adeecaanoo ay ka amar qaataan bal iskaba dhaafay aladiina kuwa kafaruu kubriyey yukadibuuna way beeniyaan wallahu allana aclamu wuxuu ogyahay bimaa shayga yuucuuna ay qarinayaan ay weelaynayaan qalbiga ay ku hayaan fabashirhum ugu bishaarey bicadaabin cadaab ugu bishaarey aliimin oo waxanuujiya ilaa laakiinse aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wacamiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha wan wanaagsan lahum waxaa usugnaaday ajrun ajir baa u sugnaaday ajirkaasoo hayru mamnuunin ku la goynayo ayrkii ah yani waxa wey ku la jarayo ayrkii ah lama goynayo macnaha suurat lburuuj waa suurad iyaduna makiya ah sidaas wey macnaha yani waxaa yani waxa way loo badan yahay inay tahay qur-aankii soo degay hijrada kahor wasamaai samadii baan ku dhaartay bu rabbi subxana wa tacaala samadii daati lburuuji burjiyada u saaxiibka ahay walyawmi maalinkii baan ku dhaartay almawcuudi ee la yaboohay wa shaahidin ku xaadir aan ku dhaartay ama markhaati baan ku dhaartay washaahidin midba xaadir markhaatiyaan ku dhaartay iyo wamashhuudin mid la xaadiro ee qutila waxaa la lacnaday asxaabuulukhduudi jeexjeexyaalka asxaabtoodii baa la lacnaday annaari naarta asxaabteedii baa la lacnaday ukhduudaa laga bedelaya asxaabinaari asxaabunaari naarta asxaabteedii baa la lacnaday naartii daati lwaquudi yani waxa wey huritaanka u saaxiibka ahay daati lwaquudi huritaanka u saaxiibka ahay id wakti ayaa la lacnaday hum iyagu qucuudun kuwa fadhfadhiyo ay yihiin calayhaa naarta korkeeda kuwa fadhfadhiyo ay yihiin wa hum iyagu shuhuudun ay marag yihiin markhaatiyo ay yihiin ama shuhuudun kuwa goobjooga ay yihiin calaa maa shay korkii yafcaluuna ay falayaan bilmuminiina muminiinta korkooda ay ku falayaan bilmuminiina muminiinta ay ku falayaan oo ku samaynayaan arrintaa markay goobjoog u yihiinoo ay macnaha waxay markhaatiga ka yihiin wamaa naqamuu mayna qoonsanin minhum muminiinta xaggooda mayna qoonsanin ilaa an yuuminuu inay rumeeyeen mooye wax kale mayna ku qoonsanin billahi alle allihii alcasiizi ee qaalibka ahaa alxamiidi ee la mahadinay alladii allahaasoo lahu isaga keligii uu sugnaaday mulku samaawaati samaawaadka mulkigooda iyo waalardi iyo dhulka mulkigiisa wa huwa isagoo calaa kulli shayin shay walba korkiisana shahiidun markhaati goobjooga ka ah aayaddu waxay suuraddu waxay waxay soo degaysaa xilli nabiga sal alay waslam iyo saxaabadiisa aada loo dhibayo maka ay joogaan la cadaadinayo la dacaayadaynayo qaar la garaacayo qaar la dhibayo intaasoo nooc oo cadaab iyo ciqaaba la marinayo markaasaa ilaahi subxaana watacaala wuxuu leeyahay soo dhaartay dadka sidaasoo kala sameeya mu'miniinta u cadaaba u ciqaaba u dhiba iimaankooda darteed kuwaasi waa la lacnaday buu rabbi leeyahay subxana watacaala qolada dadka muminiinta iyo dadka fiican iyo dadka toosan ee ilaahay ehelkiisa ah dadka la dagaalame ee dhibe ee dacaayadeeye ee laaye ee xedhxidhe ee kuwaas ayay marka aayaad kusoo degaysaa xilligaas marka ay soo degayso nebigiiyo saxaabadiisaa kusugnaa dhibkaas ayagaa marka loo qalbi qaboojinaya la dejinaya sabra laleeyahy kuwan sidaas samaynayana waa loo hanjabayaayo waa loo goodinaya sidaasi marka waxa way udhacaysa waxaa jira qiso ay yidhahdaan culimada qaarkood aayaddu suuraddu qoladay ka hadlaysay ee la ciqaabay ee la cadaabay ee dabka lagu shubay ee iyaga wey sunanu tirmidiy waxay kusoo aroortay saxiix muslimka ayay qisadu ku timid waana qisada caankeed ad garanaysaan xadiidkii suhayb nabiga sal lay slam uu ka warinaya nabigaa noo qiseeyey bui wuxuu nooga warramay qisada marka lasoo gaabiyo nin boqor ah oo madaxdii hore ah baa wuxuu lahaan jiray nin saaxir ah nin culimadii sixirka ka mid a ninkii baa ka duqoobay markaasuu wuxuu ku yidhi nin dhalinyara oon sixirka kuu baro ii keen nin dhalinyaro markaa dhalinyaradii jirtay wuu is yidhi wuu fahmi badan yahay buu ugeeyey ninkii dhalinyarada ahaa sheekhaa saaxirkaa buu u tagaa waxbuu ka soo bartaa wuu soo noqdaa jidkii uu sii marayoo soo marayay baa marka nin raahib ahoo iska duurgalo ahoo ilaahay ku caabuda meeshaas buu maalin maalmaha ka mida la fadhiistay ninka raahibka wuxuu sheeg sheegayay yuu wiilkii yaraa u bogay ninkii raahibka ahaabuu wax ka bartay ilaahay buu rumeeyey wiilkii yaraa xaggana kii saaxirka ahaabuu u tagaayo wax ka soo bartaa jidka markuu sii hayo sii socdana raahibku ku yara hakadaayo waxbuu ka dhageystaa markuu ka yimaado saaxirkana raahibku soo maraayo waxbuu ku yara hakadaayo waxbuu ka dhageystaa guriga markuu tagana waa la garaacaa maxaa yeel waa dahsan meelaan loogeyn buu kusoo daahay markuu sheekhii iyo u tago darsigii saaxirkana waa la garaacaa maxaa yeele wuu soo daahay oo dhexdu kusoo daahay arrintan dhexda uu ka wadana lama oga raahibkii buu usheegay wuxu warnioo dhibkaasay ahayd markaas wuxuu ku yidhi guriga markaad tagtana waxaad tidhaahdaa maanta darsigii baa lagu dheeraadayo saaxirkiibaa dibdhibay markaad saaxirka u tagtana waxaad tidhahdaa gurigii baan maanta ku daahayo hada shaqii waxbaa jirayo saasaan usoo daahay hawshiisay u socotay u socotay u socotay wiilkii yarka ahaa maalin maalmaha ka mida wuxuu soo maray iyada oo jidka intay daabad makhluuq weyn oo ka mid ah xayawaanaadka yaa jidkii dadku marayeen istaagay dadkiioo jidka tuban oo la mari laaya xayawaanna jidkii u taagan yahay oo lagu dhici laaya buu soo maray markaasuu intuu dhagax qaatay buu wuxuu ihi maantaan kala ogaanaya inuu saaxiibku saxsan yahay iyo inuu raahibku saxsan yahay dhagaxii buu turo wuxuu ihi ilaahay haddii raahibka arrintiisu quman tahay xayawaankaas ku dil dhagaxaas dhagaxii wuu ku dhacayo waaba dadkii jidkiiba iska mareenoo waa la dareeray caadi baa jidkii loo maray wiilkii yaraa si u socday u socday u socday ilaahay wuxuu baray subxaana watacaala cudurrada khatartaa inuu daaweeyo oo intuu ku tufo oo maaratay wax saaro oo maratay sidaa uu ku caafimaada xaalkiisii baa marka caan noqdo laga warhalayo nin ka mida boqorka dadka la fadhiista ee golayaashiisa tagae la taliyaashiisa nin ka mida oo indhala-aan jiray ayaa marka ka warheeno waxaa la yidhi war wiil yaroo waxaa jira dadka indhahala daaweeya wuu soo tagay oo u yimid oo wuxuu ihi niyo waxaas xoolo aan wado oo dhan adaan ku siinaya haddaad indhahayga iisoo celiso wuxuu ihi war anigu indha ma celiye indhaha ilahay baa soo celiye oo bixiye allahaas haddaad rumayso ilahay baan kuu baryayaa wuuna ku caafin insha allah ee ilahay rume ilahay baan rumaysnahay buui indhihii baa loo soo celiyey isagoo indha qaba ayuu maalintii dambe wuxuu ka qayb galay golayaashii boqorkee la fadhiisan jiray buu tegey markaasuu war indhaha ayaa kuu soo celiyey ilaahay baa iisoo celiyey rabbigay baa iisoo celiyey markaasuu yidhi ma anigaad ka wada ilan isagaa isu haystay intuu dadka rabbi ma anigaad ku wadaaba hormaya rabbigayga adigana rabbi ku ah anigana rabbiyaabaa iisoo celiyey markaasuu yidhi ma rabbi aan aniga ahayn baad leeda aabu rabbigay iyo rabbigaaba waa allahu ku yidhi ninkii baa la qabtay waa la ciqaabay waa la jidbida waa la garaacay waxaa la yidhi xageed ka keentay wa fikraddan xageed ka keentay siusii wadaybu wuxuu tusay wiilkan yarkaabaa indhihiina sabab iigu noqday ilahay ii baryey isagaana fikraddaa i baray wiilkii yara baa lasoo qabtay waxaa la yidhi fariid baa tay adiga adiga in lagudii lamala raro fikradda meeshaad ku keenta sheeg asagiina la ciqaabiyo ninkii suufiga ahay duurgalka ahay fikraddu ka timid ayuu ugeeyo wuxuu hi ninkan ay baray suufigii baa lasoo qabtay isaga lagama hadlinin minshaar baa madaxa kale barhkiisa laga saaray laba qaybood baaba loo kala gooyey ninkii boqorka la fadhiisan jirayna waa lasoo qabtay isagana laba qaybood baa loo kala jaray wiilkii yaraayo arkaya wiilka yar isaga lexjeclaa laga qabaayo dee waa shii sheekhii boqorka sheekhii dawladda wa sixirka cilmigii sixirku xambaarsan in la iska dilo lama rabo markaasuu waxooga caga juglaynaya inuu cabsiiyo bal fikraddan ka laabto ayuu isku day wuxuu ku yidhi intuu usii dhiibay qolu wuxuu yihi kaxeeya oo buurta heble la yidhaahda intaad la fuushaan halkaa markaad joogtaan ka noqodha fikraddan aada wadato hadduu ka noqon way halka kasoo tuura way sii qaadeenoo buurtii markay la fuuleen buu ilaahay baryay wuxuu yihi allahuma kfaniihim bimaa shita ilaaho wax alla waxaad doonto isticmaalo dadkan iga kaafi bu buurtiin baaba dhaqdhaqaaqday iyagii baa soo daatay isagii keligii baa ku hadhay wuu soo degay wuu iska soo tegey bedelkuu carari lahaa muuna cararino boqorkiibuu kusoo noqday isagoo socdoo keligii socdo wy waraawe dadkan kuusii dhiibay ilaahay baa igaga filaaday buu haddana qoloo kaleu ku daray oo yidhi kaxeeya oo intaad doon qaadataan badda kala barhkeeda markaad joogtaan meeshaa waxaad tidhahdaan war ka noqo hadduu ka noqon waayo doonta ka tuura doontii markay meeshii gaadhigeeyeen ayuu haddana ilaahay baryo wuxuu hi ilaahayo wuxuun igaga kaafi kuwa doontii unbaaba dhaqdhaqaaqdayo way ka daateen kulligood badii bay ku leedeen isaga keligii baa doontii kusoo hadhay doontii buu soo kaxaystay muusan ku cararini si uu usoo socday waa nin ujeedo leh waa nin mabda watow waa nin doonaya inuu dhinto laakiin mabda u dhinto wuu soo noqday doontii isagoo wata meeshii xeebtii buu keensaday wuu kasoo tegay boqorkii buu yimi keligii isagoo socda waraawe dadkan kuusii dhiibay ilaahay baa igaga filaaday boqorkii waa yaabaya marka warjiinka ayaan kuusoo diray buu leeyay seed yeeshaa markay tala ku caddaatay bu wuxuu ku yidhi niyo ima dili karta horta niyan idili kara mati laakiin waan kula talinayaa siaad ugu dalilahayda samee ii sheeg buuli waan kuu sheegi wuxuu yihi horta dadka meesha joogoo dhan isu keenoo meel bannaan soo wada istaajibo hal meel kusoo shiri kadibna waxaad samaysaa aniga dadka hortiisa igu daldal ixig gabooyadayda aan leebabka ku gurto intaad leebka la soo baxdo qaansadana qaadato qaansada iyo leebka markaad isa saarto waxaad tidhaahdaa bismi illaahi rabbi algulaam waxaan ku ganayaa leebkan magaca alle allahaasoo wiilkan yarka ah rabbi u ah magiciisaa leebkan ku ganayaa sidaas yeel saan baad igu dili kartaa sidii buu sameeyey ilaan boqortooyadiisi baa loo soo dhigtay ninkan kursigiisii baa khatar ku jira wax alla wixii lagula taliyaba diyaar buu yahay marka sidii buu yeelay dadkii buu isu keenay markii wiilkii uu leebkii ku ganay leebkii meeshaa koodka ama dhafoorkaabuu kaga dhacay wiilkii waa dhintay dadkii meesha laysugu keen oo dhan baa hal mar waxay yidhahdeen aamanaa birabbi algulaam wiilkaa yarkaa rabbigii ayaanu wada rumaynay adiguna inaad bini aadam tahodan rabbi noo ahayn baanu rumaynay soo kala kuma caddan wiilka yarkaa wuxuu usoo noqnoqonayay intaasay waxa dhan ee uusoo noqonayay intaa ee u carari waayey dadkaasuu doonayay inuu naar ka badbaadiyo ilahayna ujeedadiisii waa ku guuleeyey soo marta markii dadkii ay rumeeyeen buu marka la tashaday madaxdii iyo wixii ka agdhawaa buu la tashaday waxay yidhahdeen wartala waa nagu caddaatay maxaan samaynaa markaasuu wuxuu yihi jidadka dhinacyahooda godad waaweyn ha laga qodob godadkaana dab ha lagu shido dabka muddo ha la shido dadkii saf ha la soo geliyo ka noqda ha la yidhahdo ruuxa markuu dabka soo dul istaago ka noqo fikradda ha la yidhahdo hadduu ka noqon waayo dabka ha lagu rido hadduu ka noqdana ha la celiyo wixii sidii baa la sameeyey godadkii waaweynaa baa la qoday dabkii baa la shiday ummaddii baa saf la soo geliyey kulligood dabkii bay isku daadiyeen soma ilaa islaan ugu dambaysay oo ilmo yar wadatay dabkii dul istaagtay oo markaasay nafta siin weyday oo dab miyaad adigu isku tuuri karta ruux iimaan gadaal ka riixahayo mooyaane jannana u muuqato way dab la iskuma ridi karo waxoogaa dibbay u yar hakasay ilmihii yaraayoon hadal gaadhin baa la hadlo wuxuu yidhi hooyo xaq baad ku sugan tahay dabka ha ka noqonina galbu markaasay isku tuurtay soo ma jeed aayadda marka yani waxa weye suuraddu qisada ay ka warramayso nimanka mu'miniinta gubay ee dabka ku gubay kuwaasay ahayd riwaayada tirmidi waxaa ku soo aroortay markuu qisadaa nebigu sheegay sal alay wasalam inuu akriyey suuradan inuu akriyey wasamaai dati lburuuj waxay kutusaysaa marka aayaddu iyo suuraddu waxay aayadaha iyo sadu waxay ka warramayaan inay tahay qisadaa horaysay oo horay u dhacday xagee ka dhacday allahu aclam taariikhday dhacday allahu aclam laakiin waa qiso dhacday oo dad mu'miniin loo geystay taasay marka ka warramaysaa oo macnaha waxa weeyaan rabbi subxaanahu wa tacaala inoo sheegaya nimankii mu'miniinta saa u galay iyo sababtay saa ugu galeen iyo rabbi subxaana wa tacaala arrintaa iyadaa inuu ka cadhooday ciqana uu marin doono dadkii muminiinta saa u galay macna iyo kuwii la mida oo ay ka mid yihiin kuwa nebi maxamed iyo saxaabadiisa dhibaya macna wasamaai samadii baan ku dhaartay bu rabbi subxana wa tacaala samadii daati lburuuji burjiyada u saaxiibka ahy alburuuj waa jamcu burjin burjigana waxaa la yidhahdaa waa manaasisha qoraxda iyo dayaxu ay degaan sidaas waa tafsiir oo labiyo toban burji wa waa labiyo toban burjiyo qoraxduna sanad bay ku goysaa bishiiba hal burji bay joogtaa dayixuna hal bil buu ku gooyaa labiyo tobankaa burji waa labiyo toban boos oo macnaha waxa weeye sidaas macnaha isu daba yaallo wey marka buruujtaasi ayuu rabbi ku samada buruujta u saaxiibkaabuu ku dhaaranaya sidaa waa tafsiirka ibnu jariir itabari caleyh raxmatullahi uu rajaxayo wey waxaa kaloo dhihi karaa wasamaai daati lburuuji buruujta waxaa laga wadaa xidigaha waaweyn ee muuqda ilan xidig waa kale waaweyn xidigaha waaweyn ayaa la yidhahdaa buruujta waa la yidhahda buruujta waxaa kaloo la yidhahda culamada qaarkood ku fasiraan waa qusuur iyo saro iyo guryo dheer dheer oo samada ka dhisan oo samada laga waardiyeeyo waardiga samadu uu ku jiro saana macnaha culimada qaar baa dhahay walyawmi maalinkii baan ku dhaartay almawcuudi ee la yaboohay khalqiga loo yaboohay wa shaahidin goobjooge ama markhaati baan ku dhaartay wa mashhuudin iyo mid la xaadiray oo la joogo macnaa la tegey yawm mawcuudka iyo shaahidka iyo mashhuudka tafaasiir aada u fara badan baa ku jira laakiin tafaasiirtaaso dhan waxaa inaga deeqaya xadiis marfuuca nabiga ka sugan salawatu rabbi waslamu aleyh oo uu ku fasiraya saddexdaba xadiidkaa waxaa warinaya yani waxa wey alimaam tirmidi ibn waxaa saxiix yeelay sheekh axmed shaakir iyo shekh albani aleyh raxmatullahi calayhim raxmatu jamiican xadiidkaasi waa xadiidkuu nabigu leh sal lay waslam alyawm lmawcuudu yawm lqiyaama walyawm lmashhuudu yawm carafa washaahidu yawm ljumuca buu nabi yuri sal lay waslam marka khilaafaadka kale tafaasiirta uma baahnin mar haddii xadiis marfuuca nabigu ku fasiray sal lay slm maalinka laysu yaboohay ee yowmulmawcuudku waa maalinta qiyaamada maalinka la xaadirayo wa mashhuudinta'ana waa yowmu carafa oo khalaa'iqdu ay banka carafa isugu tegayaan wa shaahidin markhaatiguna waa maalinta jimcada oo maalmaha usbuuca ugu fadli badan maalinay qoraxi soo baxdo maalinta ugu fadli badan ah saddexdaasuu nabigu ka fasira sal lay slam marka walyawmi maalinkii baan ku dhaartay almawcuudi ee la yaboohay oo maalinta qiyaamada ah wa shaahidin markhaati baan ku dhaartay waa maalinta jimcada wa mashhuudin mid la xaadiraan ku dhaartay oo maalinta carafa ah khalaa'iqda macnaha waxa weye dhan baa xaadirayso xajka iyo macnaha waxa acmaasheeda gudasinta gudanaysa intaasaan ku dhaartay qutila waa la lacnaday oo lacnad baa lagu dilay asxaabuulukduudi jeexjeexyaalka kuwii u saaxiibka ah jeexjeexyaalka maxaa laga wadaa marka waa jeexjeexyadii godadkii dabka lagu shidahayo ee muminiinta lagu ciqaabay waa la fasiro waxaa la yidhi an naari naarta usaaxiibka dabka u saaxiibka ah kuwii dabka u saaxiibka ahaa leanna iyagaa shiday naartii daati lwaquudi yani waxa weeye hurinta u saaxiibka ahay alwaquud marka waa masdar ama waxa lagu xuriyo u saaxiibka ahay wax lagu huriyo ayay u saaxiib tahay shidaalkeediiiy waxeedii baa loo dhamaystiray ama ma ahe ayada lafteedaaba hurayso holcaysa macnaha dabkii holcayay kuwii u saaxiibka ahaa ee mu'miniinta u shitay inay ku cadaabaan kuwaasaa la lacnaday id waktibaa la lacnaday hum iyagu qucuudun kuwa fadfadhiye ay ahaayeen calayhaa dabka korkiisa kuwa fadh naarta korkeeda kuwa fadhiye ay ahaayeen markay mu'miniinta gubahayeen intay kala tageen maynan qolo uun askar ah u dirine intay kuraasi soo dhigteen bay xagg iyo xagga daawasho u fadhiisteen markaasaa la daawanayaa sida dabka loogu daadinayo say u gubanayaan iyo meeshanaaba daawasho ku jiraan macnaha id hum calayha qucuud meeshanaa la daawanaya macnaha oo fadhfadhiyaan wahum iyagu calaa maa shay korkii yafcaluuna ay falayaan bilmu'miniina mu'miniinta ay ku falayaan shuhuudun kuwo xaadira ay yihiin wahum iyagu shuhuudun ay xaadir yihiin oo goobjoog ay yihiin calaa maa shay korkii ay goobjoog ka yihiin yafcaluuna ay falayaan bilmu'miniina mu'miniinta ay ku falayaan waxay mu'miniinta ku samaynayaanna goobjoog bay ka yihiin maynan ka maqneen meeshay yimaadeeno markaasay daawanayaan waxaa muslimiinta iyo muminiinta lagu samaynayo wamaa naqow dembigay galeen muxuu esaa loogu gelay muminiinta wamaa naqamuu mayna qoonsanin minhum mu'miniinta xaggooda mayna ka qoonsanin ilaa an ilaa an yu'minuu inay rumeeyeen mooye billaahi alle inay rumeeyeen mooye wax kaley ku qoonsadeen ma jiro oo ilahay in la rumeeyo ma dembi ba ya maya dembi maaha ruuxa markaan waxbaba looga hayninoo wixii wanaag ahaa dembi looga dhigo saasaa laga wadaa wixii wanaag ahaa ee in lagu karaameeyo lagu maamuso lagu sharfo ay mudnaayeen kiibaa dembi looga dhigay dembigooda waxa weeyaan waa ina ilah rumeyo yani dembi lagu ciqaabo meesha ma yaallo wey saasa laga wadaa ayib wakaan soo marnay qul yaa ahla alkitaabi hal tanqimuuna mina ila an aamana billah wamaa unzila ilayna wamaa unzila min qabl ahlulkitaabow ma waxaad nagu qoonsanaysaan wax kale inaan alla rumaynay kiina lagu soo dejiyeyna rumaynay kuwii hortii la soo dejiyeyna rumaynay intaa mooye wax kale ma nagu haysataan wax kalood nagu qoonsanteen ma jirto maya kaa la yskuma qoonsada wy macnaha yacni waxa weeye sideedaba dadka gaalada iyo mujrimiinta iyo dadka raacsani yacni wanaagga iyo xaqa ayaa agtooda dembi ka ah toosnaanta iyo akhlaaqda wanaagsan iyo iimaanka iyo caqiidada iyo sunnada yaa agtooda dembi ka ah saas way macnaha waatan hadda taaganoo ruuxa hadduu yidhahdo war diin ilaahay ha loo noqdo waa dembi hadduu yidhahdo shareeco ilaahay laysku xukumo dasaatiirtan baatilka ha laga tago waa dembi hadduu yidhaahdo yani waxa weye hala jihaado gaalaha layska dhiciyo waa dembi axkaamtii ilaahay dejiyey subxaana watacaala mujrimiinta xilli walbay joogaan agtooda dembi bay ka tahay ruuxii yidhaahda ama ku kacayo wuxuu mudan yahay in ciqaab la mariyo soo ma jeed taas way macana marka taasi weligeed ba dembi maayna waa tii nabiyullahi luut calayhi salaam lagu yidhi akhrijuuhum min qaryatikum inahum unaasun yatataharuun way isnadiifinayaani isnadiifintay isnadiifinayaan nooga saara dhulkanaga way isnadiifina war in la isnadiifiyo waa sharaf iimaankuna waa qiimo tawxiidkuna waa qiimo abaalgud bay ku mudan yihin ma aha kuma mudna in la ciqaabo oo lala dagaalamo ma ama la dhaleeceeyo maha macnaha ayib billaahi alle inay rumeeyeen mooye wax kale mayna ku qoonsanin oo mayna ku karaahaysanin allihii alcasiizi ee haalibka ahaa cadowgiisa ka haalibka ahaa alxamiidi ee la mahadiyo mahadana yani gar u leh alladii midkaasoo lahu isaga keligii uu sugnaaday mulku samaawaati samaawaadka mulkigooda iyo walardi dhulka mulkigiisa wa huwa isagoo calaa kulli shayin shay walba dushiisa shahiidun ku marag ku marag ah markhaati ah calaa kulli shayin shay walba korkiisana shahiidun markhaati iyo marag ah shay walba goobjoog buu ka yahay rabbi subxana watacala markhaatin ku allaha dhulka iyo samaawaadka iskale wax walbana ogsoonoo markhaatiga ka ah kaas allaha inay rumeeyeen mooye dembi kale looma hayo sidaasaana lagu cadaabay oo lagu ciqaabay marka waxa weeye idinkana tiyo kale unbaa laydin marinaya iskala dulqaata la leeyahy nabiga dadkii raacsanaa salawatu rabbi waslamu caleyh ina aladiina kuwa fatanuu cadaabay almu'miniina mu'miniinta cadaabay ragga ah wlmu'minaati iyo mu'minaatka dumarka ah uma kadibna lam yatuubuu aan tawbad keenin falahum waxaa usugnaaday cadaabu jahanama jahanama cadaabkeedaa usugnaaday walahum waxaa usugnaaday cadaabuulxariiqi cadaabka waxgubaa usugnaaday ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wacamiluu sameeyey alsaalixaati acmaashan wanaagsan lahum waxaa usugnaaday jannaatun jannooyin jannooyinkaasoo tajri ay socoto min taxtiha hoosteeda alanhar webiyaashu ay socdaan dalika midkaasaana alfawzu liibaantii ah alfawzu liibaantii wey alkabiiru ee weynaa macnaheedu waxa weeye kuwii sidaas mu'miniinta u galay kadibna aan ka toobadkeenin ilaahay naxariistiisa u fiirso ilaahay naxariistiisa kuwii sidaa yeelay oo mu'miniinta saa u galay buu ilahay haddana wuxuu u bandhigayaa toobad buu bandhigaya uma lam yatuubuu war weli jaanis baa idin furan dadkii ilaahay baad gubteen dab baad ku shideen waad halaagteen ilahay dartii baad ula dagaalanteen haddana weli ilahay jaanis buu idin siinaya uma lam yatuubuu aan ka soo noqonin oo iyagoon ka soo noqonin sidaa ku tegay oo ku dhintay jahanamo cadaabkeedi le cadaab waxguba ayay leeyihiin kuwii la laaye ee sidaa ku tegayna ina aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati lahum jannaatun tajri min taxtiha alanhaar iyagu waa ka raysanayaan adduunyada ayagu u darsan maayaan nin adduunyada ka tegoo iimaan ku dhintay ilahay dartii haddana loo dilay adduun u darsan maayo waa ka raystan iyagu kuwan wax laayey ee waxgubay unbay ku dambayn wey macnaha saas daraaddeed ninka ilaahay awliyadiisa iyo mu'miniinta iyo ducaadda iyo culimada iyo diinta la dagaalamayay isaga unbay u daran tahay mooyaane kuwan uu la dagaalamayo uma darna maxayna iyagu shahaaday ku qaadanayaan shallay ku helayaan rido ilaahay bay ku helayaan laakiin ninkay ku dambayn doonto u daran tahay waa isaga saas way macana ayib ina aladiina kuwa fatanuu cadaabay oo fitneeyey almu'miniina mu'miniinta ragga waalmu'minaati iyo kuwa dumarka uma kadibna lam yatuubuu aan noqonin oon arrinkaa ka noqonin falahum waxaa usugnaaday cadaabu jahanama jahanamo cadaabkeedaa usugnaaday walahum waxaa usugnaaday cadaabu lxariiqi cadaabu waxguba ayaa usugnaaday ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wacamiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha war wanaagsan lahum ayaga waxaa usugnaaday jannaatun jannooyin jannooyinkaasoo tajri ay socoto min taxtiha hoosteeda alanhaaru webiyaashu ay socdaan dalika kaasina alfawzu liibaantii wey alkabiiru ee weynaa waa liibaankii weynaa wey macnaha ina batsha rabbika rabbiga qabashadiisu la shadiidun mid adag wey inahu isagu huwa isaga ayaa yubdi'u wax bilaaba wa yuciidu isagaa wax soo celi wa huwa isaga ayaa algafuuru midka dhaafidda badan ah alwaduudu ee jacaylkiiyo kalgacaylada badan ah dulcarshi weeye midka carshiga u saaxiibka wey almajiidu midka wanaagsan ee weyn wey facaalun mid samayn badan wey limaa shayga yuriidu uu doonayo waa midka samaynta badan hal ataaka ma ku yimi nebi maxamedow xadiisuljunuudi ciidamada warkoodii ma ku yimi fircawna fircawn warkiisii ma ku yimi wa tamuudo iyo reer tamuud warkoodii ma ku yimi bal iskaba dhaafay aladiina kuwa kafaruu kufriyey fii takdiibin beenin dhexdeed bay ku sugan yihin wallahu allana muxiitun mid koobay wey min waraa'ihim xaggooda dambe mid koobay wey yani waxa weye mid kasoo koobay wey wuxuu ka soo koobay xagga dambuu kasoo koobay bal iskaba dhaafay huwa qur-aanku qur-aanun qur-aan weeye majiidun oo sharaf leh fii lawxin loox buu ku dhex sugan yahay looxaasoo maxfuudun la xifdiyey la ilaaliyey buu ku sugan yahay macana rabbi markuu qabto cadowgiisa inuu qabto markuu maago qabashadiisu waa adagta kadalika ahdu rabbika ida akhada alqura wahiya aalima ilaahay aalimiinta iyo mujrimiinta waa u yara kaadiyaan waa daajiyaa laakiin markuu qabto qabashadiisa waa adagta laga fakan maayo markaa isaga macnaha allah aasi subxana watacala waa midka wax bilaaba waxna soo celiya wax kastoo bilaabanaya isagaa bilaaba wixii la soo celin doonana isagaa soo celiya rabbi subxana wa tacala hafuur weeyaana waa midka dhaafidda badan oo ninkii khalad galay ee usoo noqdo u dhaafaa waduud weeyaanoo addoommadiisa wuu jecel yahay wayna jecel yihin waduudku waa saas wuu isjeclaysiiyaa addoommadiisa oo muxuu isku jeclaysiiyaa nicmooyinka uu siinayo wuuna jecel yahay addoommadiisa saalixiinta ilahi subxana wa tacala waduud wey carshiga oo makhluuqaadka ugu weynna isagaa leh maxaa carshiga loo taabtay waxaa loo taabtay makhluuqaadka ayuu ugu weya uguna sarreeyaa alla majiid weeyaanoo majiidka waa kariim waa mid wanaagsan oo haddana sarreeyo wey wax alla wuxuu rabana wuu falaa lama weydiiyo lamana hor istaago wuxuu rabo ayaa fula oo wuu falaa rabbi subxana wa tacala allaha tilmaamahaa leh ayaa sababtii dadkii mu'miniinta ahaa lagu cadaabay oo lagu naaray oo dab loogu guray soo ma jeed allahaa dartii markay rumeeyeen bay bini aadan iyo madaxi iyo nin kursi ku fadhiyaay kursiga dartii uu dadkii mu'miniinta ee laha tilmaamahaa leh mu'miniintii rumeeyey buu ayay cadaabeen oo dhigan way macana ayagaasna waxay ku dambayn doonaan kuwii iyagoo kale ahaa waxay ku dambeeyeen oo kuwo wey ciidamadii warkoodiisoo kuma imaanin waa ciidamadeen fircoon iyo reer samuud ciidamadaasi soo warkooda kuma soo gaadhay de waa kuwii warkooda laynoo soo akriyey wey wixii ilaahay ku sameeyey subxana wa tacala bal iskaba dhaafay baa layidhi kuwan gaalada ee nebi maxamed la joogayay beenin bay ku dhex sugan yihin waxaa laga dhigay taqriiban beenintii sidii biyo ay dhex muquursan yihiin o kale ama weel ay ku dhex jiraan oo kaleeto beenintii baa dhinac walba ka martay sa ay tahay haddana ayagoo beeniyey baa haddana ilaahay uu gadaashooda ka koobayoo wax alla waxay yihiin buu ilaahay la socdaayo ma mooga wallahu min waraain muxiit waxaa laga wadaa alla arinkooda waa la socdaa saas ma gadaal maxaa looga cabiray gadaal waxaa looga cabiray waa luqada carabigay shaaci ku tahayo waan kula socdaayo waan koogahayo igama qarsooni markaa leedahay yani waxaad leedahay muxiitun min waraaika gadaashaada ayaan kaa koobayo waxaad soo martay waxaad oo dhan waa la socdaa wy maana saas weya bal iskaba dhaafe qur-aanku say sheegayaan ma ahe waa qur-aan wanaagsan oo sharaf iyo qiimo leh looxulmaxfuudkana ku yaala wey loox la ilaaliyey buu kusugan yahay oo laga ilaaliyey in wax laga bedelo laga ilaaliyey in lagu ciyaaro laga ilaaliyo shayaaiinta wax walba laga ilaaliyo ina badsha rabbika rabbiga qabashadiisu la shadiidun mid adag wey inahu isagu yubdiu waxbuu bilaabaa inahu isaga huwa isaga ayaa yubdiu wax bilaaba wax kasta oo bilo waa isagaa bilaaba wayuciidu isagaa wax soo celiyo wixii la soo celinayana isagaa soo celiyo ayib wa huwa isagu alkafuuru midka dhaafidda badan weeye addoommadiisa khaladkay galeen u dhaaf alwaduudu midka kalgacalada badan ee jacaylka badan isaguna addoommadiisa wuu jeclaadaa wuu isjeclaysiiyaa waa la jeclaadaa isagana addoommadiisa way jecelyihin wan wanaagsan sidaas wey maanaa dulcarshi carshiga midka uu saaxiibkaa wey almajiidu weeye midka weyn yani kariimkee wanaagsan wey facaalun mid falid badan wey limaa shayga yuriidu uu doonayo inagu waxaynu doonayna ma wada fali karno ma wada fulin karayno isagu laakiin wuxuu rabo dhawaa fulaa hal ataaka ma kuu yimid xadiisuljunuudi ciidamada warkoodi iyo sheekadoodii ma kuu timid fircawna fircoon sheekadiisii ma kuu timid watamuuda iyo reer tamuud bal iskaba dhaafay aladiina kuwa kafaruu kufriya oo nebi maxamed kuwa la jooga fii takdiibin beenin dhexdeed bay ku sugan yihiin wallahu allana walxaal bay beenintaa ku sugan yihiin allahu alle muxiitun uu yahay mid ka soo koobay min waraa'ihim xaggooda dambe xaggooda dambe isagoo alla uu koobay oo uu la socdo iyo waxay la yimaadeen o dhan bal iskaba dhaafe huwa isagu qur'aanu qur'aan weeye majiidun oo sharaf wixii loox dhexdiisuu ku sugan yahay looxaasoo maxfuudin la xifdiyey oo la ilaaliyey oo bedelid iyo siyaado iyo ku ciyaarid mid walba laga ilaaliye macana suuratu taariq suuraddana iyadana waa suurad maki ah sida taqriiban loo badan yahay waa qur-aanka iyadana soo degay hijrada kahor isla qiyaamadan bay ka hadlaysa qur-aankan sidiisaba soo degay cahdiga makiga ah khaasatan suuradaha gaagaaban intooda badan wax laga hadlayo ee laga waramayo waa qiyaamo iyo aakharo iyo waxa soo socda iyo waxa dhici doona maxaa yeelay mabda'aasi mar walba uu qalbiga ku xoogaysto bini aadamka waxbuu qaadanaya waa hagaagaya mabda'aasi mar kastoo uu qalbiga ku fududaado oo iimaankiisu u fududaadana bini aadamku waa macnaa waxa weye yani xarig u goosanay wasamaa'i samadii baan ku dhaartay bu rabbi subxaana wa tacaala waariqi iyo xidigii habeenka gudayey xidigii habeenka guurahayay wamaa adraaka maxaa ku ogeysa maa muxuu yahay altaariqu midka gudaya ee guuraya annajmu xidigii weeye waa lagu sheegay xidigii asaaqibu ee soo dusahayey dusayo duleelinaya iftiinkiisa wax walba ka dhex dusay intaasaan ku dhaartay in kullu nafsin nafi ma jirto ma ahaanin lamaa ilaa hadday ahaatay calayhaa korkeeda waxaa ahaaday xaafidun mid ilaalinaya falyandur ha fiiriyo marka alinsaanu insaankii ha fiiriyo mima maxaybaa maxaybaa xaggiisa khuliqa laga abuuray khuliqa waxaa laga abuuray min maain biyo xaggooda laga abuuray biyahaasoo daafiqin shubmaya ha shubmaya yakhruju biyahaasoo ka soo baxaya min bayni sulbi inta u dhaxaysa dhabarka iyo wataraa'ibi iyo lafaha laabta laabta lafaheeda inta udhaxaysa intaasi ka soo baxaya inahu alle calaa rajcihi insaankaa soo celintiisa laqaadirun mid awoodo wey yowma maalin uu soo celin ama yowma maalin buu awoodaa tubla la imtixaanayo oo la muujinayo asaraa'iru waxyaabihii qarsoomaa wax kastoo qarsoon maalinka lasoo saaray famaa lahu uma sugnaanin insaankii min quwatin wax awood ah oo wax isaga celiyo walaa naasirin iyo mid u hiiliyo usoo gurmada toona male bu rabbi subxana wa tacala samadii baan ku dhaartay waariqi aria waxaa la yidhahdaa aariqa cid kasta oo habeenkii uun la arko cid kastoo habeenkii uun timaada ayaa taariq la yidhahdaa saas maanaa saas daree nabigu sal ly slam soo muusan didin in habeenkii reeraha lagu soo guuro marka waxa weeyaan duruuqa waxaa la yidhahda bimacnaa waa imaansho habeenkii waxaana laga wadaa xidiga habeenkii unbaa la arkaa maalintiina waxaa qariya iftiinka qorax maadaama habeenkii uun la arko baa waxaa laga dhigay ruuxani uu yimaado uu habeenun albaabka soo gargaraaca leanna habeenun baa la arkaa xidigaasaan ku dhaartay bu rabbi subxana watacala maxaa daariqa ka og tahay waa laynoo sheega waa la annajmu thaaqibu waa xidiga ka dhex dusaya wax kasta iftiinkiisu ka dhex dusay leanna waxa weeye imise mayl ayuu iftiinkiisu ka imaanayaa ilaa uu dhulka soo gaadho soo intaasoo makhluuqaada kama soo dhex dusayo thaaqib wa muxuu hawe soo maraya muxuu khalqi soo maraya ilaa uu dhulka ka yimaado macnaha yani waxa wey xidigaas wey taasaan ku dhaartay buu rabbi subxana wa tacala maxaa lagu dhaaranaya in kullu nafsin lama calayha xaafid nafi ma jirto ilaa hadday jirto korkeeda waxaa ila ahaaday ilaaliye waardi baa saaran korkeeda oo malaaigtaynu soo marnay malaaig baa idin dul saaranoo idin ilaalinaysa taasuu rabbi ku dhaaranaya subxana wa tacala saas weyaan ayib in kullu nafsin lama calayha ina kul inana waa la yidhahda intana waa la khafiifiya saas wey maana waxaan dhihi laha in waxaan u jeeda lamaada lamaana waa la yidhahdaa lamaana waa la khafif laba kiraawo lamaada hadda inoo taalon baynu maraynaa waxa weeyaan intu waa mukhafafa min athaqilo waxaan dhihi laha intu waa naafiya intu waa naafiya markay hadda sidoo kalena ma ay shadan tahay inta waxaa laga dhigaya naafiya laga dhigaya lamaadana bimacnaa ilaa baa laga dhigaya saas wey maana ma jirto nafi ilaa hadday jirto korkeeda ilaaliya ahaaday insaankii bal ha fiiriyo waxa laga abuuray maxaa lagaa abuuray sidaad insaan haddaad tahay bal arrintaa dul istaagoo ka fiirso arrintaa dhuuxoo ka daaraantag waxaa laga abuuray biyo shubmaya boodaya yar u boodaan oo ina israacsanayn waxaana laga wadaa waa biyaha manida awey leanna markay soo baxayaan in yar bay usoo boodayaan haddana in yarbaa soo boodaysa haddana in yarbaa soo boodaya tadafuqasaasaldhamaan biyaha boodaya ayaa laga abuuray biyahaasoo ka imaanaya min sulbi wa taraaib ka soo baxay sulbiga garadna waa dhabarka taraaibtana waxaa la yidhaahdaa waa waxaa la yidhahdaa cidaamu sadri maa bayna turquwati ila asadyeyn kalxanta laga bilaabo ilaa naasaha laga gaadho halkaa ay kuushu qabato la xidho kuushu meeshay fuusho lafaha ku yaala ayaa waxaa la yidhaahdaa taraaibta kuwaasa la yidhahda ataraaib saas maanaa kalxan ma aha leanna kalxanta maxaan kusoo baranay taraaqi waynan soo baranay kalaa idaa balagat ataraaqi waa jamcu turquwa taasaa la yidhahdaa kalxanta laakiin lafaha kalxanta ka hooseeya ilaa naasaha shafka ama laabta lafaha ku jiraa waxaa la yidhaahdaa taraaib la yidhahda intaa inta u dhaxaysay biyuhu kasoo baxayaan saas maana ayib cilmiga xadiidka ee ibigu hadda wuxuu sheegaya cilmiga xadiidka ee ibigu wuxuu sheegayaa bini aadamka yani khaasatan biyaha laga abuuro minida waxay ka timaadaa keliyaha oo dhabarka ah iyo xidid halkan maro oo macnaha waxa wey shafka ama laabta mara ilaa wadnaha ilaa waxaan ujeeda manaa ilaa xiniya ilaa xiniya xidid noocaasoo kaleeta abaa biyaha bini aadamka sameeya laga abuuro iyo manidu ka yimaada qur-aanku markuu leeyahay min bayna sulbi wataraaib cilmigaasi weli adduunku ma iktishaafin mana ogaanin soo ma jeed ilahaygii subxaana wa tacaala yani bini aadamka ka xog roonaa oo ka yaqaanay waxanba baa inoo sheegaya subxana wa tacala halkaa biyo ka yimaado waxaa lais weydiinaya marka sulbigu ma raggay khaas ku tahay taraa'iibtuna dumarkay khaas ku tahay mise labaduba waa isla leeyihiin wax kala cadaynaya ma jiro oo nasa oo odhanaya taraa'iibtuna dumarka biyahooda ka yimaada sulbigana ragga biyahooda ka yimaada qur-aanku laakiin wuxuu sheegay inu biyuhuna halka ka yimaadaan saas maana ayib taasuu rabbi ku dhaartay rabbi subxana wa tacala biyaha halkaa ka soo baxaa lagaa abuuray allahaasi wuxuu awoodaa inuu soo celiyo insaanka halkaa uu ka abuuray calaa rajcihida sida raajix xooga badan waxa weeye insaankii soo celintiisa wey tafsiirka mujaahid oo ah biyaha celintooda ibta dib loogu celiyo biyihii soo baxay ee manida ahaa inuu ibta dib ugu celiyuu kari karaa waa tafsiirka mujaahid waana laga xoog badanya waxaa xoog badan in la yidhaahdo insaankii biyaha laga abuuray aakhare inuu soo celiyo waxaana sii cadaynaya yawma tubla saraair oo goorma ah waa maalinta aakhare wey maana saasaa macnaa lagu qayday saas maana maalinkaa marka la soo saaro ma uu laha awoodu isagu wax ku qabsado cid uu hiilisana male wasamaa'i samadii baan ku dhaartay iyo wataariqi xidigii guuraynayay ee macnaha gudayey wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey maa maxay buu ahaaday altaariqu xidiga guuraynaya annajmu xidiga weeye alsaaqibu ee ifaya ee iftiinkiisu soo duseeye ee duleelinaya shay walba in kullu nafsin naf walba in kullu nafsin nafi ma ahaanin oo ma jirto lamaa ilaa hadday ahaatay oy jirto calayhaa korkeeda waxaa ahaaday xaafidun malag ilaalinaya ahaaday oo waardiye ah falyandur ha fiiriyo alinsaanu insaankii mimaa shaygee xaggii ayaa khuliqa laga abuuray khuliqa waa laga abuuray min maain biyo xaggood baa laga abuuray daafiqin oo boodayao burqanay yakhruju biyahaa soo baxaya min bayni sulbi dhabarka inta u dhaxaysa iyo wataraa'ibi iyo lafaha laabta iyo shafka inahu alle calaa rajcihi soo celintiisa la qaadirun midkii awoodo wey markuu dhinto kadib inuu soo celiyo wuu awoodaa maxaa yeelay abuuristiiba wuu sameeyey yowma maalin inuu soo celiyo tublaa la imtixaanayo la muujinayo asaraa'iru waxyaalihii qarsoonaa waa maalinta qiyaamada waa la imtixaaniyo qalbigii iyo meelahay ku qarsoonaayeen baa laga soo saaraya banaanka lasoo dhigaya famaa lahu uma sugnaan insaankii min quwatin wax awooda walaa naasirin iyo mid wiiliyatoon wasamaai samadii baan ku dhaartay burbir subxana watacaala samadii daati rajci ku celcelinta u saaxiibka ahay naqnaqida yani roobka walardi dhulkii baan ku dhaartay daati sadci dildilaaca iyo jeexjeexanka u saaxiibka ah si nabaadku uga soo baxo ee inahu qur'aanku laqawlun hadal weeye faslun oo kala bixiya xaqiyo baatilka oo xaqiiqa ah wamaa huwa mana uusan ahanin qur'aanku bilhazli ciyaar ciyaar ma ahanin inahum iyagu yakiiduuna way dhagrayaan siday qur-aanka uga hortegi lahaayeen kaydan dhagrid qur-aankaasay shirqool iyo ka hortag bay u samaynayaan wa akiidu anna iyagaan dhagrayaa kaydan dhagar baan dhagraya ee famahil u kaadi alkaafiriina gaalada u kaadi iidaabu rabbi subxana watacala nebi maxamedow iigu kaadi amhilhum u kaadi ruwaydan imhaalan u kaadin ruwaydan oo macnaha waxa weeyaan in yar ah ruwaydan oo tartiib ah aan yani waxa weye adkaynba iigu kaadi bu rabbi subxana watacala samadii baan ku dhaartay wasamaai samadii baan ku dhaartay samadii daati rajci rajciga waxaa la yidhahdaa waa naqnaqida ama celcelinta roobkiibay soo celcelinaysaayo way da-aysaa xilli dambay da-aysaa haddana waa soo celinaysaa daaturajci saasa laga wada wasamaai samadii baan ku dhaartay daati rajci ee celcelinta u saaxiibka ahayd roobka celcelinaysa waalardi dhulkii baan ku dhaartay daati sadci yani waxawey kala dhambalanka ama dildilaaca u saaxiibka ah oo markii isagana daaqka iyo geeduhu kasoo baxayaan iyo nabaadku ayuu dildilaacaya ee inahu isaga qur-aanku laqawlun hadal weeye faslun oo kala bixiya xaq iyo baatilkuu kala saaraya wixii xaqana wakaasuu idin leeyahay baatilkiina wakaa isagaa kala cadaynaya o kala iftiiminaya isaga la-aantiina xaq iyo baatil lama kala garto saas wey macanaha wamaa huwa mana uusan ahanin qur-aanku bilhazli ciyaar ciyaar ma ahan haddaad idinku dheeldheel iyo ciyaar ciyaar u qaadateen qur-aankana ciyaar maaha waa hadal weyn oo cajshad badan oo xaq iyo baatilka kala soocaya oo kala saaraya wey macanaha inahum iyagu marka gaaladu yakiiduuna way dhagrayaan kaydan dhagar bay dhagrayaan shirqool iyo dhagar iyo xeeladay dejinayaan ay qur-aanka kaga hortagaan iyo xaq wa akiidu anna waan dhagrayaa iyaga kaydan dhagar oo intaan u barwaaqayoon u kaadiyo mar is yidhaahdaan waa laydin jecel yahay oo ishalmaamaan baan qabanaya way macna famahil u kaadi alkaafiriina gaalada amhilhum u kaadi ruwayda wax yar u kaadi in yar oon badnayn bay igu siin bu rabbi ilahi subxana wa tacala anigaas waan ka taqalusay hada wabilahi tawfiq wsala allahuma waslama cala nabiyina mxamedi wala ali w saxbi wslm